waa tahay idaacaddiis taar f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan dhegeysa kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qole wargeysada kale ah daily nation the standard oo soo xulay idaacadda star f m aad ka dhageystaan dhegeyso jimco wanaagsan meel walbaa naga dhegeysanaysaan waxaan filayaa si qurux badan inaad kusoo wada kacdeen kuna sheehkarsanaysaan iskana warqabtaan dariska ehelada qaraabada dhammaan inta xanuunsana sidoo kale ilaa subxana watacala uga baryanaya inuu caafimaad taamaa siiyo oo saaka xanuun la soo kacay inta sii bogtana saraeraha markaasi la saareedna allah ayaa uga baryana inuu ka dulfeedo dabeelaha uu ka raaciyo dhegeystaan inta kurbaysana kurbada allah ka dulfeedo muraadkoodana allaha sahlo dhammaantood dhegeystayaasha waxaan filayaa si qurux badan inay idaacaddii nii soo gaarayso meelaha kala duwan maqalka idaacadda qeybaha dambe ayaa markaas dhegeystayaasha fursad u siin doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta wargeyskan soo qabta saaka iyadoo saddex qodob keliya aan soo qaban doono wargeyska kale ayaan u wareejin doonaa dhegeystayaal daily nation saaka halka wargeyska wuxuu qorayaa dhanka raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto doorashada imika soo dhawaatay oo keliya ay ka harsantahay afar bilood sida markaas wargeyska saaka uu qorayo waxaa halka markaas isku daarinaya oo sidoo kale weli aysan soo kala qabsanin cidda markaasi madaxweyne ku-xigeen ay ka dhigan lahayeen arrin ayaa isku cakiran halkan waxaa markaasi saaran ilaa iyo kow iyo toban musharax oo markaasi madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenimada markaasi doonayaan inay usoo kala qaataan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto laakiin gambar gabanaa laiskugu fadhiyaa raila odinga wuxuu markaasi gaadayaa dhanka madaxweyne ku-xigeenka halka madaxweyne ku-xigeenkana uu gaadayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga dabcan waa labada qof markaasi siyaasadooda aad markaasi iskugu fahamsan yihiin laakiin ma kala sarreeyaan waana midda markaasi doorashadan laga cabsi qabo inay noqon doonto mid markaasi wareegii labaad ay noqon doonto sida markaasi khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallooday tilmaamayaan mise sheegayaan haddii markaas dabcan qofka hadduu ku guulaystana wuxuu keli kaga baxsan karaa waxyaro ilbiriqsi ah sida ay tilmaamayaan ayna sheegayaan laakiin waxaa halka markaasi saaran oo markaasi leeyahay waxaa kala bixin doonaa guulahooda ama siyaasadooda waxaa kala bixin doonaa cidda markaasi madaxweyne ku-xigeen usoo qaadan doonto iyadoo markaasi bartamaha iyo weliba sidoo kale dhanka ukambani eastan iyo sidoo kale dhanka galbeedka dalka arrinta markaasi ay saaranta ama diiradda ay saaran tahay raila odinga yuu taageed garaynaya yuu fiirinaya yuu isha ku haya sida wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad saaka uu qoraya halka faahfaahin oo kaga bixinayo isla sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka asagana wuxuu gaadayaa dabcan yuu ayaa miska markaas u saaran yuuna markaas isku hadlaynaya arrimo dhowr ayaa markaas imika xaajada markaas ay wada haysataa bal markaa fiiriso sida madaxweyne ku-xigeenka halkan waxaa markaasi saaran oo madaxda dabcan markaas imikan miiska wada saaran waxaa kamid ah sida madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka calonzo misioka waxaa sidoo kale miiska saaran musalia mudabari sidoo kale waxaa miiska saaran gabadha maada karoa oo shalay ama dabcan ay gacanta isqabsadeen azimiro sidoo kalena qeybta kaga noqotay waxaa sidoo kale kamid ah rigaadi gashagwa peter kennet ayaa ka mid ah peter munya ayaa ka mid ah anway guur ayaa ka mid ah dindinyor ayaa ka mid ah nirito muridi ayaa ka mid ah lii kinyanjui iyo sidoo kale kithuri kindiki ayaa ka mid ah dhigis waa sidaa dabcan wargeyska saaka uu qorayo miiska wada saaran yihiin waa dabcan waxaa laiskugu wada daray asxaabta lehelka ah ama sidoo kale ay wada socdaan madaxweyne ku-xigeenka inkastoo madaxweyne ku-xigeenka u badan yihiin asxaabta markaasi imikan ay wada socto laakiin waxaa dabcan haddana loo kala baltamaya dhegeystayaal markaad fiiriso dhammaan bartamaha dalkay kasoo jeeda markii laga soo tago musalia mudavadi iyo sidoo kale madaxa xisbiga wiper stephen clonzo misoka laakiin asxaabta kale dhammaan bartamaha dalka ay kasoo wada jeedaan oo marka cidda markaas indhaha lagu hayo bartamaha ay iminka kuuraha ugu badan ay taallaa ama ay yaalaan oo laisku hadlaynaya leeyahay halkaas ciddii markaasi baalamarto mise gees ka marto dabcan waxyaalo fara badan ayuu lumin karaa waa midda markaasi keenayso in gambaro gaaban ay iskugu fadhiyaan dhegeysa raila odinga iyo sidoo kale william ruto william ruto wuxuu gaadayaa raila odinga cid uu soo qabsanaya haddii markaasi cronzo misioka uu soo qabsado wax markaasi doonaya inuu halkaasi fursad ka raadsado dhanka bartamaha dalka laakiin hadduu markaasi bartamaha dalka uu soo qabsado raila odinga waxba dabcan halkaas ma yeelaan leeyahay waxaa markaas laga yaabaa cidda ay imikana doonayso in la xisaabtanto bartamaha dalka inay dowladda soo socoto ay markaasi qeyb ama xubin ay doonayso inay ka noqdaan dhegeystayaal arrimaha ayaa halkaas wargeyska saaku halkan oo dabcan faahfaahin kaga qoraya oo markaasi leeyahay dabcan guulahooda ama siyaasadooda keliya waxaa markaas ay kaga hadlaysa ama kaga turjumi doontaa waqtiga doorashada yuliba dhanka iyo cidda markaasi hogaanka madaxtinimada waa dabcan madaxweyne ku-xigeenimada ay doonayaan inay usoo qaataan mise usoo xushaan sida wargeyska saaka arrima markaasi kurbooyin fara badan ayaa iska jiraan sida wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad uu qorayo dhegeyste wargeyska wuxuu halkan saaka bogiisa siddeed iyo labaatanaad dhanka ganacsiga uu kaga hadlaya iyadoo markaasi quutulduruurigii sixir bararkii sare usii kacay sida wargeyska uu halkan faahfaahin kaga bixinayo cuntadii markaasi saliidii cuntada lagu karsanayay gaaskii cuntada lagu karsanayay sidoo kale burkii iyo bariiskii iyo sokortii ayaa markaas la sheegaya inay cirka isku sii shadhareen taasoo markaasi loo aneynayo arrimaha iyo weliba isqabqabsiga dagaaleed ee ka jirto wadanka ama labada wadan ay ishayaan ruushka iyo sidoo kale ukraine waxaa wargeysku halkan tilmaamaya in ay wax weliba ay kor u kaceen waxaa sidoo kale iminkan saaka wargeyska uu saaka ka hadlaya sheegaya in caanihii sidoo kale ee liitarkii ay toddoba shin uu ku darmay waa midda markaas wargeysku saaku qorayo oo arrimaha abaaraha wadanka ka taagan ka jira ayaa markaas caananyaradii hoos udhac xoogan kasii jir markaas waa iyadoo horaan caananyari wadanka ka jirtay ayaa haddana laleeyahay qiimihii ayaa sare usii kacay oo markaasi ma awoodi karaan in kenyaanka ay iibsadaan waxaa sidaas markaasi sheegeen dadka xoolodhaqatada ama dadka markaasi soo saara caanaha oo markaasi sheegeen in ay marka awoodi karin taasna keentay in dabcan sare loogu daro qiimaha markaasi horaan ay kaga dumnaadaan imikan waxaa sidoo kale lamid a dhegeysa waxyaalaha horaan baan soo sheegnay sida makaatiga ayaa ka mid ah waxyaalaha markaasi kenyaanka iminkan ama waxyaalihii ay ku tirsanaayeen ku noolaayeen inay iminkan xamilla yihiin wakhtiga doorashadana dhegeystayaal ay soo gashay laakiin waxaa iminkan dowladda sida horaan bay sheegtay loo cuskanaya ama arrinta ku sheegaysa inay tahay arrimaha wadanka markaasi wadamadaasi aan soo sheegnay ukrain iyo sidoo kale ruushka ka taagan dhegeystayaal dhegeysta ma la socota lacagta fuliza in maalin weliba ama badhay ama average ama inta markaas ugu sare maalintiiba la qaato hal dhibic lix milyan waa hal dhibic lix bilyan oo lacagta dalka kuwaasoo kenyaanka waxyaalo kala duwan ay ku kala qabsadaan waxaa markaas la sheegayaa in markay lacagtooda qabyo ay ka noqoto mise lacagtooda waxay u gooweyso hadday tahay meelaha markaas cunada hadday tahay waxlaha markaas tukaamaysiga wax weliba markaas qofka inuu ka faa'iidaysanayo ama doonayo inuu kaga faa'iidayso qeybta markaas fuliza waxaa la sheegay lacagtaas inay qaataan lacag dad gaaraya aada u tiro badan lacagtana waxaa lagu tilmaamay qiyaastii hal dhibic lix bilyan oo lacagta dalka kenya taas ayay sheegaysaa in baahida markaasi kenyaanka ay aada u qabaan sidoo kale ay doonayaan in wax badan looga bedelo si arrimahan oo loo soo afjiro dhegeysal horaan ayuu madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto uu sheegay in isbedel markaasi doonayaan inay ka keenaan si ay dadka shacabka ama sidoo kale dhallinyarada ay oga kaftamaan dhibaatada markaasi ka taagan ee wadanka ee dhanka sixir bararka ee dhegeystayaal ee war oo markaas iminkan aada u sii baxayso dhegeystayaal waa dabcan inta markaas ay codsadaan ama ay qaataan sida warbixinta markaas ay kusoo saartay shirkadda isgaarsiinta dalka ee markaasi safaricom dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo isla bartamaha dalka dhegeysta wargeyska bartamaha dalka wuxuu halkan qoraya waxa ay isku soo sharaxayaan dabcan xilalka markaasi kala duwan sida president wairia wuxuu halkan doonaya in uu asaga markaas bartamaha dalka ku matalo kursiga ugu sare ee markaas madaxtinimada sida horaan markaas uu sheegay sida wargeyska saaka uu qorayo dhegeystayaal waa tahay wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qoray taytatabeta nin markaasi ayaa la qabtay oo kadib markii la sheegay in uu marka xatooyo uu ku jiray dhanka xoolaha ayaa markaas ay qabteen waxaana lagu qabtay kasigow village sida markaas ciidamada waaxda booliiska ay sheegeen waxaana uu waxaaday saddex lo ah oo markaas doonaya in uu suuqa geysado ciidamada dambi baarisa dalka dhiisa ayada ayaa markaasi soo qabtay muriki raiya oo markaasi ka hadaya sida doonaya inuu qasho xoolaha waxaana markaas la sheegaya inuu in badan markaasi kaga faa'iideysanayo xoolaha intuu soo xado haddana markaasi bujirada uu geeyo dadka uu kasii iibiyo isagoo markaasi dadkaysan fahamsanayn laakiin ciidamada ayaa markaasi soo qabteen sheegeenna markaas inay baaritaano ay ku wadaan sababta arrimahaasi kaga dambeyso ama kaga dambeyso in uu ku dhaqaaqo mise uu sameeyo sida wargeyska saaka uu qorayo dabcan iminkan guddiga doorasho guxudaha i e b c waxay markaasi sheegayaan in ay baaritaanada dabcan ay ku sameeyaan ama waa guddiga doorashooyinka xududaha i e b c ninka u weyn wafulajo bukati wuxuu ka codsaday ama ka codsaday arrimaha markaasi xatooyada iyo waxaa isdabamarinta markaasi ay sheegayaan xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka in markaasi baaritaano ay ku sameyn ama la doonayo ama sida ay sheegeen in la doonayo doorashada in la dhaco ama rigging lagu sameey dhegeystayaal sida markaas ay soo xogteen madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba asxaabtiisa i b c wafulajo bukati ayaa shalay markaasi guddiga sanadka u sheegay in guddiga doorashooyinka ay tahay mid markaasi madax bannaan oo markaasi caadi ah baaritaanadaas u sameyn doonaan kadibna marka arrimaha soo baxaan ay markaasi la wadaagi doonaan dabcan arrimihii markaasi foreign affairs foreign nation ama wadamada markaasi reer galbeedka uu la wadaagay madaxweynaha in arrintaasi la doonaya in baaritaano qoto dheer lagu sameeyo iyo waxa markaasi ka dambeeyay iyo cidda markaasi doonayso inay wax dabamareen ku sameyso sida markaasi jabokatu sheegayo waa dacwasa ogida dalka ee d p p ayaa markaasi sheegaya in dacwadaasi si deg dega u ku furo kadibna baaritaanadaas ay ku dhaqaaqaan iyadoo su-aalo laisweydiinayo sida isa gidow iyo weliba jabokati i b c waxay markaasi qorsheynayaan inay baaritaano ku sameeyaan arrinta markaasi maryland wadanka mareykanka uu ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka taasi wuxuu leeyahay dabcan iyadoo caddeyn loo hayin ayuu markaasi sheegay madaxweyne ku-xigeenka loona baahan yahay in cadeymo uu la yimid ama uu la imaado bal sida riginka ama dabamarinta ama xatooyada uu sheegayo halkay ka jiraan mise halkay ka imaadaan guddi ayaa markaasna soo saaray guddigaas markaas sheegaya in waaxda dacwasooegida dalka in wax markaas ay ka qabtaan arrimaha markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto uu sheegay ku aadan xatooyada ee doorashooyinka dalka dhegeysta star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaasna kaga baxay wargeyska the standard qeybaha kale dambe ayaa markaasi dhegeystayaasha fursad u siin doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iminkana wargeyska kale daily nation iyo mustaqbal
hagaag subax wanaagsan dhegeystayaal wargeyska haddii aan soo qabto daily nation iminka warbixino kala duwan ayuu dabcan qorayaa bogga labaad ee wargeyska maanta haddii aan ku bilowno waxa uu qorayaa warbixin ku saabsan in xarunta xisbiga o d m ee uu hogaamiyo raila odinga maalinkii shalay ahayd jirdir lagu geystay laba wariyaala arrintaasi oo buuq iyo hadalhayn iyo qayli ka dhex abuurtay dalka iyo weliba dhanka baraha bulshada waxaa laleeyahay waxaa iminka adeerada la saarayaa xaruntaasi iyo xisbiga o d m iyada oo maalinkii shalay ahayd halkaasi oo raila odinga uu ku qabanayay uu hadal ka jeedinayay labadaasi wariyaasha ah ayaa iyagu si gaar ah loo beegsaday ayaa leeyahay arrintan ayaa waxaa ka falceliyey siyaasiyiinta hogaamiyaasha sidoo kale waxaa ka falceliyey waaxaha kala duwan ee dhankaasi iyo warbaahinada ayaa ka falceliyey labadan wariye waxay kaliyihiin mr moses nyamori oo u shaqeeyo the standard iyo sidoo kale mr luke awici oo isna u shaqeeyo the star waxaa leeyahay warbixino ay qoreen oo ay ku daabaceen wargeysadaasi the standard iyo the star kale ah ayaa loo bartilmaameydsaday iyo warbixintu leedahay dhegeystayaal iminka waxaa lagu baaqayaa madax xisbiga odm iyo weliba guud ahaan dadka halkaasi ku sugnaa in baaritaano deg dega la sameeyo lana soo qabto kuwa iyagu ka dambeeyey falkaasi jirdilka ee loo geystay wariyaashaasi halkaas ku sugnaa maalinkii shalay dhegeystayaal sida gaarkana loo beegsaday waxaa bogga saddexaad ee wargeeska uu ku qorayaa haweeney afartan sano jir ah sidoo kalena iyadu markaasi dhashay laba caruurah waxaa la leeyahay waxaay iminka sameynaysaa imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee k c c da dhegeysta adiguba hadda da-aas leedahay da-daad waa weynaatay dugsigana aad dhexda oga tagtay haweeneydaasi waad la mid noqon kartaa ku dayan kartaa adiguba adigoo da-daadu soddon afartan tahay ayaad sameyn kartaa imtixaanka dabcan warbixin dheer ayuu ka qorayaa wargeyska laakiinse iyadu imtixaanka k c c da ay sameynaysaa dugsiga sare balse wiilkeeda jaamacad ayuu dhiganayaa dhegeystayaal sida warbixinta markaasi ay qorayso laba iyo labaatan sano ka hor ay iskuulka iskaga baxday iyadoo fasalka labaad ee dugsiga sare dhiganaysay kadib markii hooyadeeda ay xanuunsatay kadibna geeriyootay oo iyadana ku qasbanaatay inay caruurtii koriso waxayna leedahay maadaama aan anigu doonayay mar walba inaan waxbarashada sii wato waxa ay ii suurtagashay maanta inaan arrimahaasi ka dhabeeyo ayay leedahay magaalada gilgil ayayna ka sameynaysaa dhegeystayaal iskuul ku yaala halkaasi ayay ka sameynaysaa imtixaanka ee dhankaasi iyo gobolka rift valley bogga afraad bogga shanaad iyo weliba bogga lixaad ee wargeyska waxa uu ku qorayaa baaritaano iyo warbixino waxauna si toosa wargeyska oola hadlayaa siyaasiyiinta iyo weliba hogaamiyaasha dalka ugu sarreeya waxauu soo qaatay sawirka madaxweyne uhuru kenyatta sawirka ku-xigeenkiisa william ruto sawirka madaxa xisbiga odm raila odinga waxa uu leeyahay arwida children of lesser god miyaanu anaga lahayn miyaanu anaga ahayn dad ilaah leh dad ilaaha qaba miyaan wahayn ayuu leeyahay wargeyska waxaun uu ka waramayaa waa dhibaatooyinka guud ahaan dalka ka jira laga soo bilaabo abaaraha laga soo bilaabo amni darada meelaha qaar ka jira sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan ee iminka dalka uu wajahayo si gaara shacabkay wajahayaan ayuu ka hadlayaa wargeyska dhegeystayaal iyadoo uu leeyahay maalin walba waxaa jira dad iyagu dhibaataysan haddii ahaan lahayd dad iyagu gaajaysan oo waxba la-aanah sidoo kale dad iyagu amnigoodu uu aad iyo aad u hooseeyo gobolada qaar ee dalka laba dhibic sideed milyan oo kenyaan ama shacabka dalka ayaa leeyahay waxay u baahan yihiin cunno gargaar deg dega guud ahaan dalka dhegeystayaal ismaamulada markaasi iyagu laleeyahay waa ay ku wala sugan yihiin dadkaanu ka hadlayno ee ku dhow saddexda milyan waxaa ka mid a ismaamulka baringo ismaamulka iselo ayaa ka mid a mandheera ayaa ka mid a marsabit ayaa ka mid a samburu turkana wajeer kilifi lamu nyeri galbeedka pokot ayaa ka mid ah laikibia weliba gaarisa ayaa ka mid ah ismaamuladaasi dhegeystayaal ee wargeyska uu ka hadlaya maanta uuna si toosa fariinta ugu dirayo siyaasiyiinta iyagu u loolamaya xilalka ugu sarreeya dalka waxaana uu leeyahay sidoo kale ama ciwaan uga dhigaa miyaynu maxaa idinka go-aya ayuu leeyahay wargeyska haddii malaayinka shilin balaayinka shilin aad isticmaalaysaan una isticmaalaysaan dhanka iyo ololaha iyo kambeynka haddii aad ku caawisaan shacabkan iyagu tabaalaysan dadkan iyagu dhibaataysan haddii aad dhankooda u waacisaan maxaa idinka ba-aya ama idinka bi-i ayuu wargeesku leeyahay dhegeystayaal waana warbixinta kale ee marka uu qorayo bogga saddex iyo tobanaad ee wargeeska haddii aan soo qaato warbixin ku saabsan doorashooyinka ee gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka e b c waa fula jebukati sidoo kale madaxa fulinta marjan xuseen marjan ayaa shalay waxa ay hortageen aqalka sanadka ama aqalka sare ee dalka waxaana ay sheegayaan iminka inaysan cadeymo u hayn ama ay hayn xogta ku saabsan inta xarumood ama polling station goobaha loo yaqaano goobaha codbixinta ee dalka guud ahaan ee aansan qabin network fiican amaba waxaa loo yaqaana three g network dhegeystayaal waxaana ay leeyihiin waaxda dhankaasi isgaarsiinta ayaanu iminka u dirnay oo ka sugaynaa warbixin arrintan ayaa loo aaneeyey kadib markii doorashada labadi kun toban iyo toddobadii waxba kama jiraan lagu tilmaamay si gaara midda madaxweynaha arrimo la xiriira waa network iminkaan ka hadlayno leha goobaha qaar waxa ay iyagu ahaayeen kuwa aansan lahayn three g network dii waa lacking ee leeyahay three g network coverage amaba dhankaas isgaarsiinta ayaa ka xumaa waana sababta amaba sababihii markaasi qeyb ka qaatay in doorashada uu tilmaamo mid markaasi aan sax aan ahayn shan kun oo booliis ayaa masaraakiisha booliska ayaa maalinkii shalay ahayd guud ahaan dalka laga qaatay ayay warbixintu leedahay police constables waxa loo yaqaano guud ahaan dalka waxaa laleeyahay da-da u dhexeyso toban iyo sideed ilaa sideed iyo labaatan ayaa la qaadanayay kuwaasi oo haystay shahaadada d plus oo imtixaanka shahaadada dugsiga sare kaysia sida ka keena ayaa laleeyahay sidoo kale waxyaabaha markaasi la eegayaa ka mid ah waa dhanka imaadooyinka ingiriiska iyo swaaxiliga in ay ku wanaagsan yihiin ayaa la eegaya laleeyahay dhegeystayaal iyadoo guud ahaan markaasi arrimahaasi lasoo gabagabeeyay iminkana dhanka iyo tababar ay u kici doonaan sida wargeyska uu qorayo kuwii ku guuleystay waa shanta kun guud ahaan dalka laga qaadanaya dhegeyste waa haddii deegaanka ku sugan tahay sidoo kale waa macquul in maalinkii shalay ahayd arrimahaasi ay ka jiraan qorbixinta ugu dambaan soo qabanayo inta dhegeystayaashaan fursadda u siinin mawicitaanada waxaa laleeyahay maamulyaasha amaba madaxda dugsiyada ayaa markii ugu horeysay tan iyo labadi kun iyo sagaal iyo tobankii waxa ay ku kulmi doonaan magaalada mombasa arrintan oo mar walba dhacdo sanad walba ay macalimiinta amaba maamuliyaasha dugsiyada ay ku kulmi jireen ismaamulka mombasa laakiin iminka covid nteen awgii arrimahaasi lama qabanin sanadkii labadi kun iyo labaatankii labadi kun kob iyo labaatankii sidoo kale lama qabanin bisha afaraad afarteeda ilaa iyo sideedeeda ayaa lagu wadaa inay macalimiinta halkaasi ka qayb galaan sidoo kalena looga arinsado arrimaha waxbarashada si gaara manhajka cusub ee la bedelay iyo weliba waxaa loo yaqaano caruurta grade fiveka oo laleeyahay hal milyan ilaa iyo afar boqol oo kun ay gaarayaan kuwaasi oo waxaa loo yaqaano dhankaasi junior secondary schools aadi doonaan dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ee saaxiibadu ay soo beegsan karaan si barnaamijka ay qeyb uga soo noqdaan nala la wadaagaan ee goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sida looga waabariista dhegeyste goobtaa ku sugan tahay deegaanka ku sugan tahay magaalada ku sugan tahay sidee ayaa looga waabariistay halkaa aad joogto waa sida jawiga guud maqalka idaacadda nala soo wadaag adigoo idaacadda si toosa usoo wacaya dhegeysta u wareeqadka ku jira aan siiyo star f m hallow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مساء عبد بكر صاحب ديال وسعيد عبد الله وعين كسوع عصام القجر aada baan kuusoo dhaweynaynaa saciid ولا نودان كوا بريسن الحمد لله haye أول بعد كل فان شاء الله سبحانه وتعالى وترجله mhm دنك حضرين تو أن عرم لسان ودلا وفلت haye
مرتان دمان دي استيال كده عاد ساعة من كحر وحن لي جمعة جميل ساعة على إنجلش قلين وعنات مغل كده عبد العميد تصيح وجاري نباحي قال aada baa mahadsan saaxib xigaha star f m hallow
السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
من دار حليم سلام طنش haye mandheera iyo subaxan xaliima
الحمد لله نحريص إلهي قمنا مم.
قائلة ما مغلي الله أنا قبت ربنا ورجينا إن أنصاك هدي إلهي نوكس waa garta cirka waa markaasi daruureysan yahay آه زايد الحمد لله الله نو سعيد لنا aamin aada baa mahadsan tahay xaliima mandheera xigaha سعيد لنا
star f m hallow ألو soo dhowow
ألو هاي magacaagii halkaad inoo soo wacayso محمد فهر أحد ذلك ee gaarsii subaxan الحمد لله أنا بس haye
oo waxaan aada ooga xunnahay safadalii noo hagaajiya tafsiirka meeshuu joogo maalba meel kale la saarayo ha noogala hagaajiyo dabcan waxaan filayaa in arrimahaasi ay si wanaagsan ku socdaan ma ku socdaano suuradda shalay maa idagu joogay haddana waxaa lagu soo celiyay suuratunisaa'i hagaag soomar ma aha waa gartay jawaabteeda waad helaysaa waxaan rabaa tafsiirkaas inuu meeshii siduu ku socday noogula wado
hagaag farsamo yaqaanka ayaa ka jawaabaya xigaha star f m hallow
lo soo dhow calaykum salaam
cismaan ifato soo dhow cusmaan
boqol boqol ilaahay waana nabad beriis haye
wax dhiba ma qabna alxamdu wayani oon baa jira oon haye
waa la oomayo dadku ma aqaano abaartan allaha naga bixiyo
aamiin ducadan allaha naga saaro kenya iyo soomaali nabad allaha ka dhigo doorasheed nabad allaha ku rido mhm
laakiin oon baa jira abaarihiina allaha ka saaro ummada lafkeena hadda waayaan dadka oon baa haysto ha waa qaxootiyaha ayaa ka hadlaysaa
ma aqaani meel loo guurahayay dowladda ma aqaani meel ay soo aadeen qaxootiyaha miya meesha uu oomaha ka jiro aada iyo aad haa qaxootiga haa ne dadka oon baa ka jira waddanka Mm, walyaabayn waa gartay allaha soo waraabiyo dadka aad baa mahadsanta cusmaan star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
وقول طبعا أبس بدكم سلام انتهي si la mid ah
وحاكا لهم سلام يا قوصار جامع دولي haye نك magacaagi اللي هذا محمد أحمد فارح صاد ولع نك اللي يرى يوسف وراي وهنقسى جوجو وحاكا لهم سلام يا قول قول يا محمد waa gartay magacaagi inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso marka hore برعة جوجو برعة آمن قول يا محمد من magacaa haye mandheera sidee loogu waabariistay dabcan ee salaamo kama gaarno waqtiga ayaan ahaa ها ها ها ها سوري مديرة ساكي مقالة ما جوغا لكن تولا رئيس الإيران جوا وديرين نبتقل يا جت صباح عركنا الحمد لله هذا وغيرين سيا المسلمين تمالا جوغا بكو بركة الله سيا aamiin aad baa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambe hallow star f m assalaamu calaykum musacab wacalaykum asalaam waraxma
nasiib ibraahim dumuwaani haye rashiid kumaani subaxan
waa fiican waa nabad baa lagu soo kacay aad baa loo fiicay walaalkay haye
hada way ku waddankeena baan ilaahay u baryaa mandheeraha waadkeena yaara saaka ilaahay roob baa sii baandheena aamiin aad baa mahadsan tahay rashiid kumaani dhegeystaha ugu dambe fursaddan u siiya ayuu ahaa barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal dhammaantiina halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka alaaba subax walba isniin arbaca iyo jimca ayaa si toos uga dhegeystaan warbaahinta sta saac kuwaa subaxnimo jimca taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka barnaamijka si wada jir waxaa idinkugu daadiin doonaan waa musaa ismaaciil iyo saaxiibka yuusuf bakad dhammaantiina waxaan idin leenahay soo dhowaada dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee warbaahinta ayaad naga maqlaysaan sidoo kale barteena internetka ayaad si toosa inooga dhegeysan karaysaan ama nagala socon kartaan goob walbaa joogtaan dhegeystayaal barnaamijka xaaladda dalka alaab waxaan uga hadalnaa dhanka siyaasadda iyo weliba arrimaha kale ee dalka ka taagan markaasi balse maanta waxaanu eegi doonaa ama dib ugu soo laaban doonaa arrimaha siyaasadda maalmo aanu ka nasanay dhanka iyo siyaasadda balse maanta waa in aanu eegnaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay waa isbedelada dhanka siyaasadda ka dhacaya ee dalka iyadu waanu ogsoonahay in maalin walba uu jawigu isbedelayo sidoo kalena siyaasiyiintu ama hogaamiyaashu ay markaasi samaysanayaan abuuranayaan saaxiibo dhow sidoo kalena ay iyagu yeelanayaan sidoo kale waa markaaad saaxiib yeelato waa laazim inaad haddana cadow yeelatee waxaanu eegi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee dalka ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay dhanka iyo siyaasadda waanu ku bilaabi doono marka hore waa dhanka iyo azimio laumoja garabka raila odinga oo uu markaasi helay garab aad iyo aad muhiim u ah taageero aad iyo aad muhiima haweeney markaasi aad iyo aad muhiim ugu wahayd waaba in da loogu magacaabo maada karua oo garabkiisa kusoo biirtay ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal ahmiyadda u leedahay muhiimadda waxa uu ka faa-iidi doono haweeneydan waxa ay tahay iyo sidoo kale halkay kasoo jeedo waxyaabaha iminka ay dalka ka hayso iyo bal cududeeda ayaanu eegi doonaa miyay wax kusoo biirin doontaa raila odinga miyay wax ka bedeli doontaa saaxadda siyaasadda waa qodobka muhiimka e markaasi aan diirada ku saari doono barnaamijka dhegeystayaal haweeneydan sidoo kale waanu eegi doonaa bal waxyaabaha ay soo qabatay amaba historygeeda ayaanu dib u eegi doonaa dhegeystayaal azimio lomoja waxaan ogsonahay isbuucyo ka hor ama maalmo ka hor laba isbuuc ka hor in raila odinga isagu loo shaaciyey si toosa loogu soo bandhigay inuu noqonayo qofka calansidaha ah qofka isagu xilka madaxweynenimo ugu tartamaya arrintaasi dhammaan way soo dhaweeyeen dadka waxayna leeyihiin isaga ayaa haboon waana qofka ugu wanaagsan laakiinse markaasi kadib waxa uu helay saaxiibo badan xisbiyo siyaasadeed oo yaryar ayaa kusoo biiray garabka azimiyo kuwaasi oo badankoodu ilaa iyo soddon gaarayaan dhegeystayaal waana fursadda la leeyahay markaasi waa ay u weyn tahay inuu hogaanka dalka hanto dadka taageeriyana waxaan ogsoonaya inuu madaxweyne uhuru ka mid yahay laakiinse matha karua kadib in muddo ah oo wadatashiyo iyo weliba xog ururina ku saabsan jihadeeda siyaasadeed haweeneydan hogaamiyaha xisbiga naak kenya martha karua waxay arbacadii si toosa u taageertay una sheegtay inay iminka taageerayso hogaamiyaha odm royal odinga madha karua arbacadii si wada jir ah iyada iyo raila odinga warbaahinta kula hadlay hoteelka loo yaqaano serena hotel magaalada nairobi kadib markii wada jir ama wadatashi xoog leh ay ka yeesheen xiriirkooda cusub ee iminka bilowday iminkana soconaya haweeneydan oo aan ogsoonahay in ay ka tirsaneed oka dabcan oka ay ka tirsaneed waxa ay isku markaasi isbahaysi ka tirsanaayeen calonzo msioka gideon moy iyo weliba cyrus jirongo balse iyaduu dib ay oga guratay markii heshiisyadu ay saxiixanayeen oo azimiyo ay ku biirayeen saddexda nin ee kale iyo saddexda xisbi iyadu maalintaasi kama soo qaybgelin oo waxay tiri kasoo qaybgeli maayo oo wadatashiyo iyo waxaan samaynayaa waxyaabo kale laakiin ma ogsoon tahay in haweeneydan sidoo kale ay u dhexaysay garabka kenya kwanza ee madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo dhanka waa ninka lagu magacaabo musale mudavadi iyo kooxdoodu in sidoo kale ay u dhexaysa miyaysan ogeen halkaasi labadhaxdii taagneed waxaa la oran jiray ama la dhahayay mase dhahaya qof walba is lahaa yaa qaadan doona yaa jiidan doona haweeneydan iminka ugu dambeyn waxa ay soo gashay jeebka raila odinga iyo jeebka azimiyo lomoja sababtu maxay tahay hadalkeeda ayaanu eegaynaa waxay leedahay waxaan halkan u joogaa ay tiri inaan caddeeyo wixii hadda ka dambeeya in anigua iyo xisbigayga naak kenya aanu markaasi si toosa u taageerayno musharaxa madaxweyne ee azimiyo waana raila odinga ay tiri tanina waa mid aan ahayn wax nagula qasbay si gaara erayadii ay ka dhawaajisay halkaas intay ku sugneed waxaa ka mid ah oo markaasi dadka siyaabo kala duwan ay u fasirteen waxay leedahay anigu wadatashiyan sameeyey indhendheynayaan sameeyey dadkan dib ugu laabtay qudhaydu indhaha ayaan bannaanku keenay laakiinse waxaan raadinaya waxay ahayd dad walbo labada garab waa ogahay inay jiraan dad iyagu aan sharciga u hogaansamin dad iyagu aan wanaagsanayn wanaag markii laga hadlayo dhanka musuq maasuqa ayay ka hadlaysa ogsoono haweenaydan waxa ay markaasi ka mid tahay dadka iyadu sida aadka oo la dagaalo musuq maasuqa sidoo kalena wasiir dhanka ay arrimahaasi la dagaali jira soo ahayd marka waxay leedahay waxaan raadinayay kooxda ama garabka dadka ugu badan ee wanaagsan ay ku jiraan waxayna tiri iminka garabka dadka ugu wanaagsan ee inta badanna waa dad wanaagsan yihiin lala shaqayn karo lala socon karo ay ku jiraan waa garabka azimiyo ee raila odinga ayay leedahay garabka kale ee william ruto dabcan waxay leedahay garabkaasi dadka ku jiro isma keeni karayno waana dad iyagu aan markaasi isla shaqayn karin dad iyagu aan hogaanka dalka lagu aamini karin waa siday hadalka u dhigtee waxay leedahay eh, raila odinga waa nin isagu dalka usoo halgamay waa nin isagu wax badan naftiisa usoo huray ayay tiri oo dantiisa midda dalka ayuu ka hormariyaa mar walba oo dalka ayaa la weyn ayay leedahay balse marka aanu eegno kooxdan kale ee garabka eh, Raila- william ruto iyo weliba kenya kwanza ma ahan dad inta badan dal dantooda ka hormariya eh, amaba dantooda ay ka hormariyaan midda dalka ayay leedahay waana sababta igu kaliftay inaan anigu noqdo qofka markaasi eh, taageeraya raila iyo weliba azimio la umoja laakiin haweenaydan madha wangari karua waxa ay dhalatay sanadkii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii waana siyaasi kenyaana sidoo kale ma ogtahay inay tahay qareen eh, qareen sare waxaa loo yaqaana senior council ayay tahay Eh, waxa ay xildhibaan kasoo noqotay deegaanka loo yaqaano gijugu constituency sidoo kalena maxkamadda sare ayay kasoo shaqeysay dhegeystayaal Eh, waxa aan eegno sanadkii labadii kun iyo saddexdii ilaa labadii kun iyo shantii waxa ay ahayd wasiiradda dhanka iyo biyaha iyo weliba arrimaha eh, horumarinta ayay ahayd dowladdii eh, kibaki ayna ka ahayd sidoo kale eh, waxa ay xildhibaan ka ahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ay deegaanka loo yaqaana gijugu constituency ka ahayd Eh, sidoo kale waxaanu eegeynaa en, in ay sidoo kale wasiir ahayd waa wasiirka dhankaasi iyo haddii aanu eegno eh, waxay ahaan jirtay arrimaha minister of justice wasiirka cadaaladda ayay ahayd ilama ay iska casishay sanadkii labadii kun iyo sagaalkii haweeneydan waxaa lagu xasuustaa in marar badan ay iyadu eh, iska casilaysay xilalka amaba ay iska diidaysay xilal loo magacaabo sababo la xidhiira in ay arrimahaasi dhehaysay mar walba musuq maasuq ayaan kasoo horjeedaa oo ma doonaya inaan ku biiro dowlad hebel ama xukuumad hebel sababo kala duwan awgooda sababo kala sababo jira awgood laakiin mar walba waxay hogaamisaa en, xisbiga loo yaqaano naag kenya dhegeystayaal Eh, sanadkii labadii kun iyo eh, markaasi toban iyo toddobadii waxa ay u istaagtay xilka madaxweynenimo doorashadii labadii kun iyo saddex iyo tobankii xilka madaxweynenimo ayay u tartantay eh, xisbiga naag kenya ayayna uga tartantay waxay heshay codad gaaraya eh, haddii aanu eegno codadka heshay ilaa iyo ku dhowaad konton kun oo codada ayay markaasi heshay labadii kun iyo saddex iyo tobankii kaalinta lixaad ayayna soo gashay dhegeystayaal Eh, laakiinse sanadkii labadii kun toban iyo toddobadii waxay u tartantay xilka barasabnimo ee ismaamulka kirinyaga halkaasi oo ay la tartantay haweeneyda lagu magacaabo anwy guru Eh, laakiinse waxay heshay codad gaaraya boqol laba iyo labaatan kun oo codada halka anwy guru ay heshay boqol lixdan iyo kow codada dabcan wax ka yar waxaa la dheeraa eh, soddon codada laakiinse eh, haweeneydan imika waxaa leeyahay waa mid wax badan ka tari doonta laakiin su-aasha la isku haysto ama arrimaha sida aadka isha loogu hayo ama wararka xanta ee suuqa ku jira ayaa ah in raila odinga uu haweeneydan usoo xulan doono ama usoo xulan karo ku-xigeenkiisa ama madaxweyne ku-xigeen inuu usoo xulan doono waa sababta keentay in sida aadka ah loo hadalhayo waxaan ogsoonahay eh, in imika dad badan ama siyaasiyiin eh, tun culus ay halkaasi ku jiraan waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka eh, kalonzo musioka ayaa qayb ka ah waxaa sidoo kale qayb ka ah gideon moy waxaa sidoo kale qayb ka ah dad badan cyrus jirongo peter kenneth ayaa qayb ka ah si- isna oo lala xiriirinayo dhanka iyo raila odinga oo laleeyahay ninkan isna wuu noqon karaa ee madaxweyne ku-xigeen sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii isna u tartamay xilka ugu sarreeya ee waddanka laakiin si guud haweeneydan yaa isha lagu hayaa wax may u tari doontaa wax ma ka bedeli doontaa wax ma u goon karaysaa raila odinga haddii ay garabkiisa kusoo biirto waa su-aasha markaasi meesha taallo dad badan waxay aaminsan yihiin marka ay timaado arrimaha musuq maasuqa in iyada ay ku habboon tahay oo ay ku wanaagsan tahay xitaa waxyaabaha markaasi loo diro oo ku saabsan arrimahaasi ay iyadu wax badan ka tari doonto oo dad badan ay markaasi ee ee ka shaqayn doonta ay leeyihiin dadka iyagu arrimaha siyaasadda falanqeeya dhegeystayaal laakiin in badan ayaa isha lagu hayay haweeneydan kal hore waxay sheegtay in iyadu ay markaasi goonisuutaag ay noqon doonto oo keligeed xisbigeedu ku tartami doonto oo ay u tartami doonto xilka gabananimo ee kelinyaga mar kale laakiinse ay taageeri doonin walaa raila walaa william ruuto balse wuxuu iska siyaasadde waxay markaasi arrintu ay tahay doorashadan labada kun labaiy labaatankaan ogsoonahay in laba faras oo keliya ay jirayaan laba faras oo keliya ayaa jirayaan ayaa leeyahay waana faraska raila iyo faraska ruuto adigu dee banaanka haddaa istaagto halkaas ayaa dhaxanta kugu dilaysa ayaa lagu leeyahay marka waa inaad halkaas waa qof walba dadka meesha ay ka doonanayaan nafaaska inaad boc duleesha aad ka raadsato oo aad markaasi dhaxanta iskaga reebto si aad u noqoto mid uu daadka qaadin oo hadhow dambe keligii aan cidla soo istaagin dhegeystayaal ilaan biyo ama daadkaa badan daadkaa badan buu ku qaada ayaa la dhahay soomaalida ku mahmaaday inaad ku biirto halkii ay dadka u badan yihiin ama labadaasi faras meesha aad aragto in adigu muhiimad kuu tahay ayaa muhiim ah waana qodobka aanu maanta barnaamijka diiradda ku saari doono dhegeystayaal ee ku biirida haweeneyda iyo sidoo kale isbadbedlada siyaasadda dalka oo maalmihii lasoo dhaafa aan ogsoonahay halka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka isagana ee dhankiisa ay jireen xisbiyo kala duwan oo garabkiisa kusoo biiraya ilaa iyo iminka waxaa ugu dambeeyey maalinkii arbacada maalinkii shalay arbacada ahe dabcan saan filayo isna kooxda loo yaqaano farmers party ayaa kusoo biiray garabkiisa amaba xisbi loo yaqaano farmers party kal hore waxaan ogeen in xisbiye ama siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka bartamaha oo iyaguna xisbiye kala duwan wato uu ka mid yahay xildhibaanka gatundu moses kuriya sidoo kale uu ka mid yahaa govanihii hore ee kiambu william kabogo ayaa kusoo biiray iyo weliba dad kale iyaguna siyaasiyiin ah oo xisbiyo kala duwan wata ayaa halkaasi kusoo biiray laakiin xisbiyada yar ee siyaasadeed ee dalka ka jira intooda badan waxa ay imika kalla horeba boos ka samaysteen boos ka hagaajisteen ay leeyihiin aan boossaxano kubaddu waxaa la dhahaa boossaxasho iyaguna imika waxay leeyihiin waa inaanu boossaxanaa dhanka iyo azimiyo ayay ka boossaxanayaan xisbiyada yaryar marka laga reebo kuwa iminka william ruuto garabkiisa ku biiray waana doorasho markaa laisleeyahay iminka aad iyo aad ay u culus tahay sanadka labada kun labaiy labaatanka dhegeystayaal markaad eegto qaabka ay dadku maba siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha iyagu waxaa loo yaqaana lineuping u sameynayaan amaba ay kusoo hagaajisanayaan kooxdooda iyo shaxdooda sidoo kalena waxyaabaha iyaduu laisleeyahay waa ay ka dhalanayaan amaba waa laga faa'iidayaa dhankaasi iyo siyaasiyiinta ilan qof walbo siyaasaddu ayaa sidaasi ku salaysan ama ku dhisan madakaruwa halkan markay kusoo biirayso raila odinga garabkiisa ama zimiyo ma ahan inay iskaga soo biirayso oo keliya balse ballanqaad ayaa jiro waxaa jiro wax la yidhaahdo interest dan ayaa jirto waanu eegi doonaa dantaasi miyay tahay in loo ballanqaaday xilka madaxweyne ku-xigeenimo walow kalonzo musyoka iyo siyaasiyiin kale oo badan halkaasi ay joogaan waa su-aasha halkaasi ka taagan yuusuf
waa hagaagka dhegeystayaal sida musacab saaka barnaamijka uu ku sheegaba oo naga hadlayay dhegeystayaal aan soo qabta bal iminkan iyadoo sii gudageli doona bal iminkan waxyaalaha markaasi iyo weliba danaha iyo shakhsiyaadka iminkan ay daraha diiradda ku saarayso dadka qaar sida gabadhaas hadda uu ka warramayay muscab ismaaciil dhegeystayaal waana mada karwa bal aan soo qabta mid ka mid ah adeega qeybta barnaamijka ka ah waana shirkadda isgaarsiinta safaricom ay soo saartay waxaan markaasi digniin loo diraa dhammaan dadka shacabka shacabka ayaa digniin loo diraya dhegeystayaal ee ku aadan in ay markaasi iska xadiraan sidoo kale raalli ahaada shirkadda isgaarsiinta safaricom waxaa markaasi digniin u leedahay waxaa dabcan ay xaqiijinaysaa macluumaadka diiwaangelinta telefoonada markaasi gacanta maamulka isgaarsiinta dalka c a ayaa dhammaan macaamiisha markaasi ka dooneysa in macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba lambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaas awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeysi waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaasi laga doonaya in aad si habsami leh uga hogaansato ama uga hogaansato si aad isku sharax si markaas ugu raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa in mararka qaar laga yaabo in markaas dembi aan qofka markaas dembi u gala isagoo adeegsanaya macluumaadkaaga taase laga yaaba dhibaato inay ku horseedo laakiin iminkana lagaa hortegaya ama lagaa qabanaya shirkadda ayaa iminkan uu dhankaada kugu soo jeestay dhegeystayaal waxaa muhiimadda markaas loo xaqiijinayaa in mararka qaar qofka dhibaato sidoo kale uu kugu yaabo inuu adiga wax aan dhibaato wax adiga aada geysanin oo markaasi faraha lagu geliyo waxaa lagaa doonayaa inaad markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yeerayo inaad diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi oo aad telefoonkaada meelaha qaar ha iskaga dhibin lafta kaarkana sidoo kale ha iskaga dhibin dhegeystayaal laga yaaba in macluumaadka laga yaaba inay kaa jabsadaan dadka dhegeysta kale iibso telefoonka dukaamada safaricom iyo dukaamada markaasi macquulgalka eh suurtagaalka wakiilada safaricom balse marnaba ha ka iibsanin dadka wareejiya ama ha ka iibsanin telefoonada kuwa dadka wareejiya ama kuwa wareejiya telefoonada ama lafta safaricom waayo waxaa laga yaaba marar qaar in dambi ay ku geystaan oo dhibaato markaasi ay ku horseedaan maantaba ka digtoono ka taxadar oo ka fogow dhegeysta waxaa sidoo kale fadlan xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaaga oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow si aad telefoonkaaga lagaaga xirin oo iminka dhankaas u jihayso oo markaasi la dhan markaasi kala soco waxyaalaha markaasi shirkadda ay dooneyso inay kaaqay ka xaqiijiso oo dhibaato markaasi ay ka fogeyso dhegeysa waa sida markaasi shirkadda ay ku leedahay aan kugu dara dhegeysa shirkadda isgaarsiinta airtel ayadana war farxad leh airtel ayaa ku keentay adeega xulliga dheer ee foji airtel haatan waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad ka helayso ismamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya waana adeeg dhammaystiran mid fudud si wanaagsan qofka u isticmaali karo idaa markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka facebooka instagram-ka telegram-ka imaha iyo whatsappka ma ah mid markaasi kaaga mise kaa istaaga hadaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhawaayo isla markaa harakaya wax kugu soo degayaan waayo ma aha mid markaas culays ah dhegeysta maanta waa ku bir qadka telefoonka casriga ee tele teglaanta kugu dhowo ee tele soona qabsa lafta ee telefoji xasuna waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad doonayso inaad xubin aad markaasi ka noqoto mise aad qeybta diiwaangelinta aad ka noqoto dhegeystayaal sida markaas inaad ka daawato dabcan inaad ka daawato xirfadaha cusub ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan oo kala socon kara cashirada markaasi leyliga dhegeysana soo wac oo noo sheeg waxaad markaasi kaga fahaysa adeega ayaa telefoji waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysta noqoto bal haddaba lala wadaag sida uu yahay adeega ee telefoji dhegeysta kormaa si wanaagsan aad uga faideysanaysa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone oo hel qadka wanaagsan ee tel dhegeystayaal si markaasi heladaada qaraabadada tulkaada aada ula qeybsato waxyaalaha markaasi dunida ka dhacayo horumarna aada u gaarto waa tahay dib aa lagu soo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waa tahay waxaana markaasi saaka diyarada ku saarana kaga hadlaynaa arrimaha markaasi azimiyo lawamoja iyo sidoo kale sida gabadha markaasi ah saameynta faraha badan ee ku noqotay hadalhaynta faraha badan ku noqotay wadanka iminkan waxyaalaha markaasi ay kusoo kordhin doonto horaanba ayaan dhegeystayaal markaasi loo hadalhayay waxyaalaha markaas iminkan diiradda saaran inkastoo dadka markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda tilmaamayaan sheegayaan haddii markaasi qofka uu doonayo in uu markaasi codad markaasi dabcan haddii uu raadinayo codad in markaasi dhanka bartamaha loo jihaysto haddaba waxaa markaasi gambar gaaban iskugu fadhiyaan sida xitaa saakad ku maqleysa wargeyska the standard waxaa markaasi gambar gaaban iskugu fadhiyaan sidoo kalena meel fog iska fiirinayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka winim ruto iyo sidoo kale madax xisbiga u dhiyam azimiyo laomoja waxaana ay raadinayaan shaqsiga qof waliba uu soo kala qaadan doono mise soo kala xulan doono isagoo markaasi doonaya in qof qof kale looga dambeynin waxaana markaasi diiradda wada saarayaan dhanka bartamaha dalka laakiin waxaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asaga markaasi loo aneynayo mise lagu xanxanan ama xan markaasi qaaray soo baxa sheegaysa in madaxweyne ku-xigeen uu doonaya inuu ka dhigto musaliya mudhavariyo kasoo jeeda dabcan galbeedka dalka raayila odinga oo asagana fursad markaasi ka raadsinaya dhanka bartamaha dalka laakiin wargeyska waxaa markaasi ama sidoo qorqobarada dhanka siyaasadda ka faallooda waxay tilmaamayeen sheegayaan in waxaasoo dhan imikan arintan ay dabcan kulan ama gooni ama go-aan gooni ah markaasi ka gaari karta bartamaha dalka waxaana xubno fara badan lasoo qaatay marka laga reebo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka stephen closo musoka iyo musalia mudhabani halka markaasi lasoo kala qaatay peter kenneth oo markaas isaga waa azimiyo laumoja markaas xubin ama qeyb ka ah sidoo kale waxaa lasoo qaatay peter munya oo asana qeyb markaasi la ah madaxweyne madaxa xisbiga odm rail odinga waxaa sidoo kale soo qaatay dhegeysa ndirito muridi oo asagana markaasi qayb la ah madaxa xisbiga u dhiyam azimiyo la umoja kilian juy oo asaga markaasi azimiyo la umoja iyo sidoo kale xubno kale oo markaasi aada u tiro badan ayaa markaasi dhinacyada kala duwan loogu kala xamanaya in markaasi laga yaaba inuu soo kala qaato raila odinga ee ka mid tahay gabadha markaasi maada karua maada karua oo horaan markaasi sheegtay ama sidoo kale xubin oga ahayd ama sidoo kale xisbigeeda horaan ku socotay ee naag kenya ayaa markii dambe ku biirtay one kenyan alliance haddana waxay markaasi go-aansatay inay iskaga baxdo kuwaasoo sheegtay inay markaas asan awoodi karin wada shaqayntooda waxaana markaasi koofidaha isu kala wareejiyeen mise madaxa isu geliyeen madaxa xisbiga o d m iyo ayada markaasi qudheeda loo xiray markaasi koofiyadda azimiyo lowmoja laakiin azimiyo lowmoja ayaa ku sheegtay inay kaga qayb dabcan kaga qayb qaadan doonto haddii markaasi danaheeda suurtagalnimadeeda markaasi loo fulin karo sidoo kalena la sheegayo inay taageero xoogan usoo helin karto ama u keeni karto raila odinga raila odinga ayaa iminkan ku baltamaya bartamaha dalka iyo weliba go-aanada markaasi madaxweynaha isgosgoosig ama qeybta gosgoos uu qaadanayo taasoo markaas doonayo inuu kaga dhaadhiciyo dadka bartamaha ku nool inay ku taageeraan musharaxnimada madaxa xisbiga udiyam raila odinga raila odinga isagana kama go-ono oo waxaa markaasi xiriirka ilaa qaadka uu aada usii wanaajinaya bartamaha dalka uu si markaasi ugu soo xirto ama sidoo kale usoo xorogashado wakhtiga markii doorashada la gaaro ee sanadan labada kun iyo labaatanka bisha sideedaad ee dhici doonto sagaalkeeda raila odinga asaga iyo gabadhaasi ayaa arrimo dhowra ka wada hadlay kuna sheegay inay tahay mid markaasi garab xoogan ay dabcan ugu baahnaa sidoo kalena iminkan oo ay tahay mid uu ka helayo iyada mada karua mada karua ayaa dhankeeda sheegtay inay markaasi doonayso inay ajendayaasheeda qorshaheeda isbedelka wadanka inay markaasi doonaysa kala shaqaysa raila odinga raila odinga ayaa qaarka ku tilmaamayaan inay usoo hoyatay taageerada sidoo kale xulafaysiga iyo in markaas niyada qaar ay u dhiseen dhammaantooda sidii ay ku taageeri lahaayeen xisbiga markaas asiga hooskacayo ee ama horkacayo ee azimiyo lowmoja raila odinga ayaa markaasi doonaya in ay wakhtigan gabadha loolanka adag dabcan ninka markaasi loolanka adag ee u wada dhexeeya ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaasi dabcan ku wada tashanayaan bal sida markaasi wax u muuqdaan laakiin waxaa markaasi leeyahay bartamaha dalka ayaa ah midda cidda markaasi go-aan ka gaari karto cidda ay hogaanka markaasi u xilan karto mise raaci karto sida ay tilmaamayaan warbaahinada qaar haddaba madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana inkastoo la sheegayo inay saaxiibadiisa sida rigaadi gashagua iyo sidoo kale waxaa ka mid ah anwa iguru nininyoro iyo sidoo kale kitiki kinduri kindiri dabcan kindiki waa kituri kindiki ayaa dhegeystayaal iminkan miiska dhammaantood saaran laakiin waxaasoo dhan sheekada way ka duwan tahay waxaa sidoo kale meesha ka mid ah kenya kwanza oo ayana markaasi doonayaan xubintooda ama kaalintooda inay ka qaadsaan cid waliba maxaa markaasi ka go-an in sidii qaabka lagu qancin lahaa ama qaabka markaasi siyaasad ahaan loola dheeli lahaa in iminkan miiska ay soo wada saaraan laakiin waa qaabka ee hanaanka ee sidaa markaasi siyaasadda miiska ay kusoo wada saaran lahaayeen qof waliba qofka kale uu ku qancin karo ayaa la iskaga fadhiyaa sannadan labada kun labaiyo labaatanka qanciska ayaa markaas u kala dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga horaan sidaa sheega dhegeystayaal waxay markaas qof kale qofku kale uu gaadayo ama way isgaadayaan waxayna markaas kala gaadayaan dhanka bartamaha dalka talow raila wuxuu soo xulan doonaa qof markaas bartamaha kasoo jeedo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ma soo xulan doonaa qof galbeedka kasoo jeeda mise qof kasoo jeeda bartamaha dalka waxaa markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda tilmaamayaan sheegayaan haddii qof waliba qof kale uu soo xusho ama kasoo xusho qof meel kale waxa ay leeyihiin ee luminayaan coodka tirada badan ee bartamaha dalka yaalla dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka saaka diiradda ku saaraynaa iyo weliba go-aanada iyo sida waxyaalaha markaasi ku kala ckiran madax adeega madax xanuunka faraha badan ku kala keenay madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka william ruto arrimahaas ayaan dhegeystayaal isla wada eegeynaa qeybaha dambena sidoo kalena eegi doonaa halka adiga fursad aan kuu siin doono saaka si aad uga qayb qaadato barnaamijka barnaamijka waxaanu markaasi diiradda ku saarayna maanta oga hadlayna arrimaha ku saabsan dhankaas iyo isbedbelada siyaasadda iyo dadka xulafaysiga siyaasiyiinta hogaamiyaasha xulafaysiga sameynaya iyo weliba xisbiyada oo iyagu markaasi ku biiraya inay samaystaan xulafo xisbiyada kale la samaystaan waxaana maanta diiradda ku saaraynay dhanka iyo garabka madaxweyne waa madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo taageerada dhowaan uu helay kaas uu ka helay haweeneyda lagu magacaabo marda karua oo iyadu ahayd mid si aada isha loogu hayay maalmo badan laisla dhex marayay talow halkay aadi doontaa ma garabka ruto ay ku biiri doontaa mise garabkan waxay ku waxay ku biiri doontaa garabka Raila Odinga balse ugu dambeyn waanu aragnay natiijadii iyo waxyaabaha markaasi ka soo baxay halkaasi iyadoo oo markaasi hadalka aadka loo eegi ahaa waxa ay ku tilmaamtay inaysan ku biiri karin garabka Kenya Kwanza ama garabka William Ruto sababa la xiriira in halkaasi dadka badan iyo dadka xun ay badan yihiin dadka xun ay tiri laakiinse garabka Azimio ee Raila ay dadka xun iyo dadka fiican ama dadka san ay dadka wanaagsani badan yihiin waana sababta keentay ay tiri inay ku biirto halkaasi arrintaasi oo noqotay mid hadal si aad ah loo dabagalo dabagalna loogu sameeya dhegeystayaal balse waxa aanu eegayno ayaa ah waxa ay usoo kordhin karto haweenaydan oon ogsoonnahay labadii kun iyo saddexiy tobankii inay u tartantay xilka madaxweynenimo sidoo kale ay dowladda kusoo jirtay sidoo kale xildhibaan soo aheyd xilka gafarnimo usoo tartantay xisbi idoloona kenya la dhahane ay hogaaminayso kasoo jeeda haweenaydan gobolka bartamaha dalka mount kenya iyada oo arrintan sidoo kale qeyb kasoo gelinaysa ama qeyb kasoo noqonaysa gorgortanka iyo weliba xisaabta lagu jiro ku-xigeenka madaxweynaha ee laga soo xulanayo gobolka bartamaha dalka miyay markaasi fursad u noqonaysaa haweenaydan haddii aanu eegno warbixino dhowaan lasoo saaray waxa ay leeyihiin garabka azimiyo si gaara ninka lagu magacaabo macao mutua isagu sidoo kalena afhayeen u ah dhanka iyo raila odinga waxa uu leeyahay ama azimiyo lomojab haddii aan dhaho waxa uu leeyahay ama uu yidhi maadaama mada karua ay tahay qof dumar ah ama qof haween ah doorashadan labada kun labaiyo labaatanka waxaanu si aada u tixgelinaynaa haweenka ama dumarka sababo la xiriira in iyagu ay qeyb ka yihiin dadka ugu badan ee codadka dhiibanaya dabcan waxaan ogsoonnahay in haweenku iyaguna codadkoodu si aada uu badan yahay marka waxay leeyihiin xisaabta siyaasadda markaanu egno arrintan waxay u sahlaysaa dumar badan inay u codeeyaan raila odinga sid la mid ah waxaay leeyihiin gobolka bartamaha dalka ay kasoo jeedaa sidoo kalena dhanka arrimaha musuq maasuq ee waxyaabaha la midka ah waa ay ka nadiif tahay taasina waxay u sahlaysaa mar kale in raila odinga uu codod badan helo waana sababta keenayso in fursadiisa ay usii badanayso ayaa la leeyahay iminkaba waxaa soo baxaya arrimahaasi iyo in ay iyada tahay dadka ugu dhow ee fursadda u haysta in ay raila odinga u noqoto madaxweyne ku-xigeen dhegeystayaal waxaanu ogsoonahay in siyaasiyiinta kale halkaasi ku jira sidoo kale aan laga bixi karin laakiin raila odinga mar uu halkaasi ka hadlayay maalintii kusoo biirtay haweenaydan waxa uu sheegay ama uu u ballanqaaday uu yidhi kooxdeenu door muhiim ayaa ka ciyaari doontaa waa position amaba xil aad iyo aad u wanaagsan oo muhiim u ah loo baahan yahay ayaad ka cayaari doontaa ayuu ka dhawaajiyey raila odinga haweeneyda waxaa sidoo kale loo xiray koofiyad oo kuwa jeeshka ama askarta saraakiisha ay xirtaan oo asdimiyo ah oo raila odinga ay ku qoran tahay ama ar waa calaamada raila ee kambeynkiisa ama ololihiisaba ay halkaasi ku caddahay isaga iyada iyo weliba haweene waa dumar kale amaba dad kaloo iyo siyaasiyiina si qaar si qaasa dumar ah kuwaasi oo salaan u saaraya raila odinga ayaa sawirradoodu arki kartaa amaba u saluudaya waxayna leeyihiin halkan ayay noqonaysaa meesha ay ka bilaabanayso waa salaan in la isku saaro taasoo micnaheedu tahay ku-hooyashada aqalka madaxtooyada ee state house dhegeystayaal iminka waxaan ogsoonahay in orod lagu kala jiro bal sidee doorashada soo socota ee labada kun laba iyo labaatanka bish waa dabcan sanadkana ku guda jirno bisha sideedaad aan raahde sagaalkeeda maadaama gobolka bartamaha dalka codod badan halkaasi ay yaalaan la xidhiirinayo gobolkaasi in ay taageerayaan madaxweyne ku-xigeenka waa sida qaabka ugu haboon ee aan kula soo bixi karno kula soo xulan karno aan uga dhex faa-iideysan karno maadaama xilka madaxweynenimo halkaasi aysan jirin qof ugu tartamaysa waana sababta keenaysa in imika aan aanu eegno amaba haweeneydan iyadana laleeyahay door muhiima ayaa ka cayaaraysa waxaan ogsoonnahay siyaasiyiinta qaar intooda badan waxay u kala safan yihiin labada garab ee raila odinga iyo weliba william ruto laakiin siyaasiyiinta gabanayaasha ah ama barasabiyada ah waxa ay intooda badan taageerayaan garabka raila odinga halka xildhibaanada intooda badanna ee kasoo jeeda gobolka bartamaha iyaguna taageerayaan waa dhanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo william ruto dhegeystayaal sababtaasina waxaa imikaba la saadaalin karin halka ay wax ku biyo shuban doonaan laakiin arrintaan ka hadlayno ee mada karua waxaa leeyahay si aada oo si dhib yar ayay u gadmi kartaa ayaa leeyahay yusufow ee ay dadka shacabka iyo weliba dadka bartamaha dalka kasoo jeeda ay oga gadmi kartaa ee laakiinse su-aasha ilaa iyo hadda ama hadalkii ay ka dhawaajisay ee ahaa waa anigu inaan ku biiraa waa khasab inaan ku biiro waa qasab inaan mar walba eego kooxda ay dadkoodu wanaagsan yihiin taasi oo noqonaysa sida iyadaay sheegtay dhanka garabka ee madax waa dhanka eh, madaxa xisbiga odm raila odinka taasi ma lasa dhigi karaa marka eh, garabka william ruto ay kasoo tagtay amaba ay markaasi ay sheegtay inaysan la shaqayn karin ay ku tilmaamayso in ay u badan yihiin dad iyagu markaasi aanan la shaqayn karin ama dadkooda wanaagsan ay yaryihiin Aad iyo waa aad.
sida hadalka ay u dhigtay Ehe.
waana arinta ama hadalka hadalhaynta eh, badan dhalisay ama sida gaarka ah loo eegay yuusufo musacab hadda waxaa la isweydiinayaa maada karua maxay soo kordhinaysaa ama ku soo kordhinaysaa ee dabcan ee madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale bartamaha dalka dabcan bartamaha dalka oo meelaha markaas iminkan aadka loolanka ama hardanka xoogan uu ka socdo waxaana ku kala hardamayaan madaxweyne ku-xigeenka Eh, sidii warbixintu u dambeysay waxaa as- la sheegaya dad- boqolkiiba toddobaatan in markaas asaga uu hogaaminayo waxaa dabcan hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waxaana markaas u sahlaysa ama u sahlaysa ama u fudaynaysaa in taageera ama siyaasiyiin aad u tiro badan oo halkaas ka socdo inay asaga garbaysiinayaan weliba markii ugu dambeysay ee asagiisa eh, dabcan bishan eh, bishan eh, gudaheeda ay ahayd markii uu soo cali masaaraya ama sidoo kale ama xisbiga u d a ay qaadeen eh, eh, madaxweyne ku-xigeenka william ruto Eh, sida aa sheegtay hadda dabcan waa maxay tahay qofka imikan hotkeg waxaa la ayaa la raadinayaa ee bartamaha eh, dhaqdhaqaaqiisa ama sumcadiisa ama gadmayo ama sidoo kale ka dadka kasoo lixin karo eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaas joogaan Eh, dabcan haddana haddii maada karuma ee galaangal xoogan ee siyaasadeeda ay leedahay dabcan maada karuma waxaan- waxaan soo xasuunnaa inay hataa mar eh, dabcan xisbiga ay u istaagtay eh, ama xisbiga naaga ay ugu istaagtay kursiga eh, Madaxweynenimo.
madaxnimo Eh, dabcan waxayna in badan ee madax ee ay ahayd xildhibaan sanadooyin fara badan ee xildhibaan ahayd Iyo wasiir.
Eh, dabca wasiirka waxay soo martay eh, kuwa loo yaqaan constitutional local advice iyo sidoo kale biyaha ay soo qabatay waqtigii kibaki markii damban ayada iskaga tagtay Eh, waxyaala fara badan leeyahay ma- markii u dambeysana waxay u tartantay kursiga sanadka eh, da- kursiga gafarnimada ee Ke- kenyaga taasi ah, lagu guldaraysay marka waxaa leeyahay maxay hadda markaasi ay ahmiyadda iyo weliba eh, s- eh, sa- eh, culayska faraha badan ay wadato ay xambaarsan tahay aad kale saa loogu bumbuninayo waxaan la soconnaa in markaasi horaan ay kala sixideen een, ma- madaxa xisbiga ama madaxyada xisbiyada one kenyan alliance markii dambena ay ay- ay ku gacan seertay ay sheegtana in ay markaasi qayb gelin Een, waxaa socday xudxudasho dhanka madaxweyne ku-xigeenka asagana uu waday umada karwa uu doonaya inuu eh, xerada kusoo geliyo laakiin taasi ayadana waa- waa lagu guldaraystay markii dambe eh, dabcan eh, kindiki kituri ayaa dadaal xoogan waday oo doonaya eh, weliba kishagwa een, inay markaasi soo geliyaan eh, xeyndaabka eh, madaxweyne ku-xigeenka si markaas halka ay sheekada uga socoto oo sidoo kale bartamaha ay u xirnaato madaxweyne ku-xigeenka waa meesha keliya boqolkiiba la tilmaamayo kuuraha ay kasoo xaroon karaan ilaa iyo konton sida ay sheegayaan khubarada dhanka siyaasadda haddii la leeyahay een, kuurooyinka ama codadka markaas yaala lix point seven ama lix toddoba eh, dhibic een, waa t- lix eh, dhibic toddobo milyan oo ku- codad ah ayaa bartamaha dalka laga helayaa muscabow hadaad ogeen waa haddii su fiican ay usoo baxaan eh, kurooyinka eh, bartamaha dalka xisaabta rasmiga ee la sheegayo laakiin eh, waxa hadda keliya la raadinayo xisaabtaad ma aha hadda waxa keli la raadinayo waxa waaye haddii laga helo 4.5 ama eh, 5.m haddii laga helo milyan ayaa hadda la raadinaya bartamaha dalka laakiin halka keliya ee lagu xisaabtamaya raila keli wuxuu leeyahay sideen uga soo jeediyaa dhinaca madaxweyne ku-xigeenka tirada faraha badan uu ka wato bartamaha dalka halka sida imikan ee qof walba usoo doonayo uu leeyahay aniga igu qa- dabcan igu- ii taala aniga markaasi waqtigeeda la joogaa waxaana markaasi ka geli karaa meesha dulduleelada uu ka qabo waana markaas hogaamiyaasha saas oo keliya kusoo leexin karaa Een, raila odinga asaga eh, dabcan iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka william ruto waa meelaha iminkan een, garsiga ama geed gaaban ay iskuga fadhiyaan markaad fiiriso eh, qof qof kale u gaadaya kan wuxuu leeyahay aniga markaasi doonaya in aan markaas kusoo baxo Wuxuu- dabcan wuxuu raadinayaa raila odinga een, ama uu sugayaa eh, waqtiga uu eh, madaxweyne ku-xigeenka uu soo qaadanayo shaqsiga bartamaha dalka Een, Ra- ruton wuxuu sugayaa een, raila odinga qofka uu soo qaadanayo Ee, waxaa gees saaran ee, muscabo markaad fiiriso ee, musalia mudabari iyo sidoo kale stephen colonso misioka ayagana meel ayaa markaas iminka ku xiran yihiin A- ayaga iminkana waxaa eh, dabcan dhankooda kaga gargortumaya ma lahan laakiin waxaa markaasi sheeke iyo hadallo fara badan u socdaan eh, sida xitaa wargeysada qaar iyo weliba kuwa qobarada dhanka siyaasadda ka faallada aad u tilmaamaya sheegayaan ay leeyihiin eh, dabcan waqtigooda la kala joogo waxaana markaas la kala xulanaya qofka miisaanka weyn ee leh ee markaasi codadka ay ku tashan karaan ama codka ay keeni karaan ay markaasi soo qaadan karaan sida hadda waxaa markaas iminkan miiska saaran mada karwa iyo sidoo kale rigaadi kashagwa ayaa hadda markaasi oo u saaran dhanka markii bartamaha aad fiiriso madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale azimiyo lomoja waxaa sidoo kale jiraan eh, peter kenneth isagana ah, bart- eh, wuxuu- azimiyo lomoja waa ninka markaasi aad ugu dhadhow laakiin hadda iminkan xamaasada laga yaaba inay qaado ama sidoo kale masiir ahaan inuu qaado peter kenneth sida khubarada ay sheegayaan ay tilmaam leeyihiin ama markaasi garab asagana uu waayaa oo uu ninka keliya mar lahaa dhaqdhaqaaq ayaan ka wataa dhanka azimiyo lomoja iyo socdaallada faraha badan iyo weli meelaha ku- eh, kala duwan ee markaas azimiyo lomoja iyo raila odinga uu aadayay waxaa markaasi la socday peter kenneth taas ayaa aadana laga yaaba in culays keento Ma- laga yaabaa bita oo markaas isagana waa peter kenneth oo markaasi dhaliilo fara badan u jeedinayo madaxweyne ku-xigeenka hadda wakhtiga kala guurka siyaasadda ma laga yaaba in xubinta dhinaca markaas uu soo galo madaxweyne ku-xigeenka ilaan wakhtigan oo kale waa la isgadgaadaa wakhtigan oo kale waa la kala baxaa wakhtigan oo kale waa la isdadafaa Een, balse muxuu ka faa'iidaya waa laakiin su-aasha ha laakiin waxaa qof waliba waa midda markaas uu raadinayo peter kenneth meel hadda ilaa hadda uu ku dhahay ma lahan waxaan u taaganaya xilkaasi xilkaasi ma lahan laakiin wuxuu isku haleynaya raadinaya fursadaha markaasi oo soo baxay azimiola omoja ka soo baxaya hadday tahay waxaas wasiir iminka kuma tashana laakiin waxaa gadaal sidoo kale ka riixa madaxweyne ku-xigeenka hala xasuusnow eh, sida kalonzo misioka uu gadaal uga soo riixay eh, inuu kusoo biro azimiola omoja oo madaxweyne uhuru kenyatta ayaa mada karwana asaga ayaa ka dambeeya laleeyahay inuu markaasi eh, soo gasho xildaabkii la rabay inay qabka ay soo gasho ama meeshii ay soo gasho waana halka ay madaxweynaha iminkan uu fiirinayo meelaha markaasi ay s- ku soo xareyn karaan bartamaha eh, bar- dabcan een, bartamaha dalka laga soo jeedin karo eh, siyaasadda markaasi madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka eh, sida warbixino qaar ay sheegaan tilmaamayaan markii laisku fiiriyo xitaa waa halkuu kasoo jeeda madaxweynaha dalka uhuru kenyatta bartamaha dalka waxaa leeyahay codadkiisa iyo markii la fiiriyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka badan madaxweyne ku-xigeenka taageerada uu ka hayso bartamaha dalka marka taas ayaa markaas uu ka qaraaraya mise taas ayuu diidan yahay madaxweyne uhuru kenyatta waxaana uu leeyahay een, taasi iminka ma dhici karto kulamo ayaa la sheegaya inay markaas ay qabanayaan sida eh, qaar ka mid ah warbaahinada baraha bulshada ay dhex socdaan oo leeyahay dabcan iminkan waxaa socdaan eh, ama sidoo kale waxaa socdaan kulamo ay bartamaha ay ku yeelanayaan madaxweynaha uu gal- dabcan uu hogaaminayo oo markaas si gooni gooni ah ay uga socoto diyaar eh, dabcan laskuna diyaarinaya doorashada wadanka ka dhacayso labada kun laba iyo labaatanka sanadkan hadda aan ku guda jirno iyo weliba bish- bisha sideedaad go-aankaasi ayaa hadda markaasi socdaan oo arrimo dhowr ah ayaa markaas iminka miiska wada saaran muscabow oo laakiin waxaa hadda la isweydiinaya maxay tahay yaa cidda markaasi maxay soo ko- kordhinaysaa maada karwa azimiyo laomoja iyo weliba taageerida bartamaha dalka uu ku hayso madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ma dhibaato ay u keenaysaa mise may kala jebinaysaa arrimaha la isweydiinaya ayaa ayaa tahay Yusufu, Een, dabcan.
Ee, muscab waxaa markaas hadda taagan ee, sida indiritu Indiri- waa dabcan Indiritu- waa indiritu murudi iyo sidoo kale nini nyoro ee, lee kinyanjui een, kituri kindiki ayaa ka mid ah dadka markaasi bartamaha ka socdaan inta markaasi lasoo qaadanaya hadda sida an waiguru oo kale iyo sidoo kale giregadi kashagwa mada karua iyo sidoo kale peter kenneth peter munya waxaasoo dhan waxay kasoo jeedaan bartamaha dalka ay kasoo wada jeedaan waa dadka markaasi calaamada cas ay saaran tahay laleeyahay waa shakhsiyaadka keliya Seefta ku dhici ee, karto.
dabcan dabcan ay seefta ku dabcan ay soo qaadan karo ama ay eh, dhinaca kale ay soo kala qaadan karaan Waa faahfaahsan.
markii loo gees loo dhigo een, eh, madaxweyne ku-xigeenkii hore stephen cronzo misioka iyo musalia mudabadi haddii musalia mudabadi eh, dabcan asagana lasoo qaadan waaye maxaa haddana eh, markaasi wejigabax muu kala kulmi karaa madaxweyne ku-xigeenka mise dharbaxa noocay soo gaari kartaa dhanka galbeedka dalka iyadana waa mid markaas ayadana miisaaniyaddeeda uu fiirinayo een, waa madaxweyne ku-xigeenka marka ma rabo in waxyaalo fara badan uu lumiyo ama waxyaalo fara badan uu halkaas iska lumiyo een, si saaxiibadiisa meesha sidoo kale aysan uga bixin ama garabka uusan u waynin oo marcilla markaas uu noqonin wiil agoon ah ama sidoo ay qaar ay sheegayaan een, ama raja uusan noqonin madaxweyne ku-xigeenka sida warbaahinada qaar ay tilmaamayaan marka een, dabcan arrimo fara badan ayay markaas isku keenayaan Een, laakiin wa- halka waxayaan waa lisgaadaya muscab meesha gaadma ayaa ka jirta Een, raila odinga wuxuu fiirinayaa madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenkana wuxuu fiirinayaa raila odinga dabcan way isfiirinayaan oo marka qofka qof kale uu arkay inuu fiirinayo way kala jeensanayaan dabcan waa sida ay tilmaamayaan eh, xitaa sawirada qaar lasoo qaadayo waxaa arkaya raila oo fiirinaya ruto markuu soo fiirinayo wuu ka jeensanaya waxaa haddana lasoo qaadaa ruto oo fiirinaya een, dabcan een, raila odinga markii ay isfiiriyaan indhaha iskabtaan way kala jeesanayaan howlahooda ay ku kala jeesanayaan laakiin gambar gaaban ay iskugu fadhiyaan hadda maxay usoo kala kordhi dabcan usoo kordhinaysaa dabcan shakhsiyaadka ay markaas ku baltamayaan maxayna markaasi heerka xamaasadaas dhan u gaartay ee siyaasadooda xasuusno eh, muscabow eh, waa labada shakhsi iminkan miiska saaran oo siyaasadoodan ay aad u kulushahay sida warbixinada qaar ay tilmaamayaan ama warbixinada ay sheegayaan haddii markaasi laga yaabo xitaa in qof qof kale uu ka guuleysto wuxuu kaga guuleysan karaa wax yar oo keliya laakiin waxaa le- waxaa laga yaabaa lacala ayaa laleeyahay doora doorashada waxay noqon doontaa mid markaas ibid wadanka ka dhicin oo laga yaaba in xitaa ay noqoto in ay noqoto round two ama eh, dabcan doorka Wareegga labaad ama labaad.
wareegga labaad in la aadi doono waa dabcan waa sida miisaan u- Saadaasha.
dabcan saadaashay leeyihiin miisaan u kala leeyihiin raila odinga iyo sidoo kale eh, eh, madaxweyne ku-xigeenka dabcan shacbiyada ayay kala wataan taageerada dhinaca kale dhinaca kale iminkana waxay noqonayaan kuwo aad iskugu soo dhowaanayo warbixinada markii la seego waxaana markaasi leeyahay waxay tan ay noqotay markii tan ay is- aad iskugu soo dhowaadeen markii madaxweyne uhuru kenyatta uu sheegay si rasmina uu u dhawaaqay inuu taageerayo eh, madaxa xisbiga odm azimio la umoja xisbiyo fara badan ayaa lo- ka- dabcan lagu tilmaamay inkastoo laakiin xisbiyada ahaan looga tiro badan yahay madaxweyne ku-xigeenka waxaa kaga tiro badan dhinaca xisbiga o d m azimio la umoja oo lagu sheegay in ayaga yihiin ilaa iyo ku dhowaad Soddon.
eh, laba iyo s- afar laba iyo- oo labaatan iyo shan ale- lagu tilmaambaday sida ay tilmaamayaan in ay iminkana ku biireen a- ama sidoo kale taageero ay siinayaan madaxweyne ku-xigeenka ilaa iminka waxaa la sheegaya inay shan ay xataa aysan gaaraynin ama ay lix ay gaaraynin eh, dadka markaas xulafada lahaa inkastoo saas haddana leeyahay taageero fara badan ama taageerid fara badan ayuu dadka shacabka ka wataa dhegeysta laakiin waxaa markaas iminkan lagu hayaa lugta hayaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuu fakelna ayaa laleeyahay madaxa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin haddii madaxweynaha uu arrintan faraxa kala baxo oo sidoo kale goonihiisa iskaga istaago uu dhaho ciddii doonto een, cidda markaasi kusoo baxdo ayaan aniga taageeraya ah, doorashada laakiin waa la iska laakiin waxaa leeyahay lugtaa la hayaa ma boodi karo ma socon karo waxaa markaas leeyahay in yar waa garanaysaa ratiga markii lugaha laga xiro dabcan meel fog ma gaarayo Sax.
waxaa laga yaaba marka boodka inuu ku agurureego waa ratiga markii lugaha laga xiro Sax.
Een, ama hasha markii lugaha laga xiro meel fog ma gaaro marka lugihii ayuu ku xirxiran yahay meel fog marka ma gaarayo oo weliba asagoo lugaha saa uga sii xiran ayaa haddana leeyahay markaas eh, socodkiisa waxaa gaari la raila odinga marka waa arrimo markaasi farki farqiga saa lasku- markii een, s- dabcan dadka qoraalada iyo waxyaalaha markaas adska ay ka sameynayaan ay t- ay sheegayaan waa dabcan aad weli waxaa ugu dheeraysaa eh, daily nation wargeyska wuxuu tilmaamaya qofka lugaha ka xiran Kaatuunka.
dabcan sax waxay tilmaamayaan raila oo dabcan uu ruto lugaha ka xiran waxaa soo daba socdaa een, een, een, raila odinga dabcan gaabsa marka haddana u dhexeeya leeyahay way isgaari la-yihiin haddana marka Een, waxaa lugaha ka xiraya madaxweyne ku- madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin haddii markaas xiriga laga furo waxaa laga yaabaa waxyaala fara badan ka maqnaa waxyaala markaas uu raadinaya waxyaala markaas siyaasadiisa ay iminkan ku ku cakiran tahay ee kaga dhaqaaqi laadahay inay u fafagto ama u furfurmato taasoo keliya iminkan taagan haddana bartamihii uu taageerinta ku lahaa ayaa haddana lagula soo jeesto oo lagala shaqeynaya oo doonaya weliba in la meesha laga saaro ta- taageerida iminkan toddobaatanka ayaa muddooyin dabcan waxaan umala bishii hore ay ahayd ama bisha dhexdeeda ahayd waqtiga u dambeysay lahaa ti- tirada markaas ugu badan ee madaxweyne ku-xigeenka bartamaha dalka ku haysto boqolkiiba isku celcelis waa toddobaatan ilaa iyo lixdan iyo shan inta u dhexaysa la sheegay laakiin hadda taas way ka yaraatay sidaan dab- dabcan Wayna ka sii wayna yaraan ka doontaa sii yaraan ay doontaa leeyihiin.
haddii ay Aha.
sii socoto oo madaxweynaha toos u soo jeesto waxaa laga yaabaa inay markaasi si eh, yaraato waa dabcan waad- een, waa- waa arkaysay madaxweynaha hooyadiis ee mamangina Sax.
in ayadana hadashay ay sheegtay waa in ma qofku uu ku hogaaminayo in mancillo uusan kugu hogaaminaynin una ku qaldaynin laakiin adigaa leedahay dabcan waxay leedahay shaqadaada ayaa gabtay taas eh, markaas culayska faraha badan kuu keenayso marka waxay ku leedahay qofka hogaamiyaha ku ah wadadiisa meesha uu ku hogaaminaya raac madaxweyne ku-xigeenkeena uga dabcan jeedaa.
madaxweyne ku-xigeenka ku jeedaa taas ayadana hadallo fara badan ayay dhalisay oo wuxuu markaasi leeyahay maxay tahay waxyaalaha markaasi dhinacada kala duwan ee looga hadlayo ama sida dabcan iminkana ay usoo jeesatay mada- maamada yusufow mamangina maalinkii shalay xitaa magaalada nairobi waxaa ka dhacay bananbax dabcan siyaabo kale waa waa looga kala jawaabay Em, bananbaxaasi balse iyada ayaa lagu taageerayey waxaa jira em, nin isagu lala xiriirinayo dha- garabka madaxweyne ku-xigeenka oo la sheegay in uu markaasi hadallo qaldan ama aflagaada ah uu kula kacay haweeneydan marwadii koowaad ee dalka ahaan jirtay Eh, marka hawe- haweenka iyaguna waxaa moodaa in arrintan ay fursad eh, u arkaan oo weliba Waa- asxaabta waa garabka Azimio ama Raila Odinga.
Mm.
Mhm.
shalay bananbaxay dhigeen Eh, marka arrinta eh, kaatuunka aad ka hadlaysa yusufow eh, dabcan eh, isla daily nation wuxuu soo qaatay eh, waxaa jira ciyaarahan boxing la dhaho Mhm, Eh, dagaalka.
eh, dagaalka Mhm.
feerta Mhm.
Eh, wuxuu qol ku soo xiray raila iyo ruto Mhm.
marka madaxweyne uhuru kenyatta albaabka taagan sax u dhegeysana oo fiirinaya warqad ayuu haystaa Mhm.
raila iyo ruto markay isfiirayaan Mhm.
marka raila markay feertu ku dhacday Mhm.
halkan ayuu soo eegay marka marka dhinaca ruto dhinaca uhuru dhinaca aamin dhinaca ruto uhuru soo madaxweyne uhuru fadhiya, sax.
ayuu soo eegay markay fiirta ku dhacday taas micnaheeda marka madaxweyne wuxuu wataa warqad Ehe.
wuxuu u sheegayaa halkan ka mar Aad iyo aad.
dhinac yacni waa yacni waa tactiska Waa- dagaalka meesha laga geli karo iyo sida Waa- uh, weerarka lagu qaadi karo Naam.
marka wuxuu raadinayaa habka asagana weerarka uu ku qaadi kara weliba meesha feerta oo kaga nugul yahay si wanaagsan marka waad- eh, dabcan eh, feerta waxaa tuuraya madaxweyne ku-xigeenka waxay ku dhacaysaa raila Raila.
raila wuxuu soo fiirinayaa madaxweynaha uhuru kenyatta marka waxaa leeyahay xogti dhan waxaa hayaa madaxweyne uhuru kenyatta meesha uu ka jilicsan yahay sax asaga u sheegaya dabcan wuxuu ka jil- meesha uu ka jilicsan yahay ruto ku dhuf ayuu leeyahay waraaqda loo akrinaya marka waa coach camal Mhm.
waa micnaha macalinkiisa Aad iyo waana aad.
sababta mar walba madaxweyne uhuru kenyatta mada- madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay Aha, Een, Ra- ruto markuu hadlaya wuxuu dhahaa aad iyo aad madaxweyne adiga naga dhexba faraha farahana iga dabcan warna laba rag isgaranayaan Sax.
siyaasadooda aad bay isku dhag- ilaan labada kun saddex iyo tobankii soo- ee soo soo socota si siyaasadooda wanaagsan wuxuu leeyahay odaygan ani- mar walba hadalkaas wiraa odaygan raila aniga igu daa aad iyo aad aniga ee meel iska saarayo Mhm.
adiga naga dhexba Sax.
laakiinse aaway uhuru Dabcan.
kenyaatan wuxuu leeyahay Aha.
may idinka dhexbixi maayo Eh, dabcan aad baa laisku gambargaama baa laiskugu fadhiyaa musacbow eh, laakiin doorashadan eh, waa la arki doonaa wixii kasoo baxo bal dhegeystayaashaana siinaynaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan Musa- barnaamijka yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil ee si wada jira markaasi u daadihinaan saakana diiradda markaasi ay ku saarayaan cidda markaasi ee lugaha laiskugu qabanayo iyo sidoo kale ee waxyaalaha markaasi ka imaan karo bartamaha dalka haddii markaasi gabadhi maada karwa ahayd ayada markaas iminkan ay sheegtay inay doonayso inay la wada shaqayso iyo weliba asxaabta maxaa markaasi ku qasbaya dhegeystayaal in bartamaha dhammaan eh, dhegeystayaal ee diiradda la wada saaro yuusufow Ehe.
dabcan ma ogsoon tahay xis- eh, siyaasiyiinta xisbiyada wataan Mhm.
boqolkiiba sagaashan iyo sagaal Mhm.
garab ayay galeen Aad iyo aad.
waxa keliya hadda harsan Mhm.
waa dhanka iyo afhayeenka baarlamaanka aad iyo aad Justin Muturi.
justin muturi ee asagana laga dursugaa Mhm.
wallow aan loo arkin sida haweeneydan oo kale oo loo bambuunin Aad iyo aad.
loona arkin inuu saameyn eh, si aad ah Ehe.
ugu leeyahay dabcan asaga een, qaar waxay leeyihiin een, eh, justin muturi wuxuu ah afayeenka baarlamaanka waa- musca waxaa leeyahay wuxuu ilaalinaya sumcadiisa iyo weliba cilaaqaadka madaxweynaha markaas u dhexeeya inkastoo asaga marka hore eh, qomidda markaasi een, asaga uu kasoo jeedo een, eh, d- eh, dan bartamaha dalka ee- ee kaga dhigteen afayeen marka waxyaalo fara badan buu ilaalinaya oo marka ma doonayo inuu taraaraxo Sax.
marka waxaa leeyahay gaabadka u fiirinaya laakiin waxa- qaar waxaa leeyahay waa ninka keliya ah markaasi aan weli afka aan ku taagin labada dhinac raila odinga iyo sidoo kale william ruto aana ca- aana aflagaadeen dhexdhexaad buu ka yahay laleeyahay weliba wax qaar oo horaanba aad baa loogu xamin jiray waxaa la dhihi jiray waxaa markaasi la saftaa oo la socdaa madaxa xisbiga oo- en- en- raalli ahaada waa- LDA.
waa u d a Aha.
william ruto laakiin iminka wuxuu leeyahay kel horna wuxuu sheegay uu leeyahay keligee ayaa micnaha soconaya sax ereyga markuu socdo Een, yuusuf dabcan waa laga yaabaa qof horta siyaasadan een, aad bay u kulushahay Een, waxaa laga yaabaa xitaa se- haddii een, u d a waa xisbiga markaasi kenya kwanza ama xisbiyada kenya kwanza iyo sidoo kale azimio la umoja haddii halkaasi round two ama wareegi labaad ay soo galaan ma la socotaa qofka kuwa kale oo ka madax bannaan inuu markaas ku guuleysan karo doorashada Oo fursad Waa- uu leeyahay.
fursad uu heli karo marka asaga laga yaaba fursadaas inuu hadhow ay usoo bixi karto bartamahana markaas laga yaaba inay usoo jeedaystaan marka siyaasadii hore wejiga hore ee dhinac kale ay noqoto dadka meel kale xiise eh, yay xiiseeyaan ama ay aadaan haddaad ogeen haddii doorasho ee wareega labaad ay dhacdo ama ay dhacdo wayna qaar aad bay u saadaalinayaan waxaa leeyahay in laga yaaba inay dhacdo doorasho wareegi labaad inay dhacdo Laakiin- laakiin waxaa la saadaalinaya dhadhawaashuhu aadka iskugu dhow yihiin iyo sida markaas u kala taageeray badan yihiin laakiin yuusuf waxay isbedeli doon dabcan dabcan waa laga yaaba Bilaa- inay bilaa isbedelaan soo socda.
Aha, waa laga yaaba inay isbedelaan midii aan u ka geli doona Mhm.
laakiin ogsoonow ee, doorashadan labada kun labaiy labaatanka Mhm.
doorashooyinka hore way ka duwan tahay Sax.
waa sheekadii micnaha een, ariga ari haddii ah xoolaha wax ka taqaano yuusufow Mhm.
ariga markuu daaqayo ri ayaa jirto gaar u socota darafay u socotaa aad iyo aad marka mar walba maxaa la marka ridaas Mhm.
ayuu waraabaha dafaa sax marka adiga hadda haddii xisbi keliya aadoo tayar Mhm.
oo aad dhahda darafaan soconaya Mhm.
dee adigu daadku qaadaya dabcan taas taas shibcaba ka yaala kenya waxaa ka socdaa xisbiyada ugu weyn kuwa dhaqdhaqaaqa faraha badan waa laba laba garab ayaa gelaysa Mhm.
ama raila ayaa dusha ka saa- ka fulaysa ama kenya kwanza ama kenya kwanza Mhm.
waana arinta markaasi mada karoo ku qasabtay iyadana Mhm.
inay u weecato dhanka raila odinga waa tahay bal muscab dhegeystayaashaana siina qodadka telefoonada goordhuna dhegeystan waxaan soo qaban doonaa mid kamid adeegyada qeyb- qeybaha barnaamijka ka aad bal dhegeysta qadka telefoonka ugu hore barnaamijka noo daafurayo saaxiibka soo dhow walaale
waa dhowe bakar cabdinaasir cabdinaasir eh, eldoret miya haa bro soo dhow saaxiib
walaal horta arrintan ama ruutu ha la doorto ama odaygan kale oo muddada dheer maarata soo taagna ha la doorto annaga soomaaliyahan wax faa'iido hadda noogu jiro eh, ma arko Mhm.
Eh, maxaa yeelay waa niman in badan kusoo jiray dawlado hore iyo midaan hadda marka wax maaragtay isbedel ah oo nimankan hadda aan ka hayno oo faa'iido.
wa- waa tahay een, cabdinaasir waxaa leedahay wax isbeddel ah hadda ka- ka arkarna ma lahan een, upya wax dhiibaa jira daraadna way way soo bandhigeen in ay ayagana taageereen azimio la umoja sidoo kale ay kasoo qaybgaleen raila odinga raila odingan wuxuu asagana ka mid yahay azimio la umoja upyana ayagana azimio la umoja bay gashay waxay u sheegeen een, sida senatarka gaarisa een, cabdul een, cabdul yuusuf iyo sidoo kale een, eh, wasiirka maaliyadda u kuryatani weliba asxaab kale ee, laysaamis dad aada u tiro badan oo gobolka waqooyi bari weliba dadka oomanaha kasoo jeeda waxay sheegeen in ay la xisaabtami doonaan qofka hogaanka qabanayo weliba khaasatan raila odinga ay ka dhigaan inuu xilka qabanayo ee, baahiyadan kala duwan ay kala xisaabtami doonaan gobolka ka jirto
waad mahadsan tahay laakiin eh, nimankan hadda hadlaya ee mas-uuliyiinta ah Mhm, ayaga meeshaas waxay ka arkaan dantooda interest ayay ku leeyihin halkaas mhm,
Eh, laakiin annaga shacab ahaan wax danoo maaragtay ee noogu jiro aniga ma arko Ee, dabcan da- shakhsiyaad Waa- waa- shakhsiyaadkaasi waxay Gurun.
shakhsiyaadkaasi waxay ka- matalayaan ama ka turjumayaan dadka dadka xoolodhaqatada ee gobolka waqooyi bari
Wa- waxba soo kordhay maayano ee bakadow dad haddiiba maaragtay shacab caadi ah oo maxaan ku radaa la yaqaana oo sida aniga adiga oo kale ay- inta lasoo maaragtay ee la waraysto oon oon la- maaragtay ayaga aysan si toos ula hadli karin ee qofka musharaxa ah Mhm.
arrintaa kale dadkan siyaasiyiinta hadlaayo waxba soo kordhin mayso waa tahay kusoo duug Aha.
Ee, labadaa nin een, horta wax faa'iido oo hadda saa u weyn ma soo kordhin doonaan kii la doortaba Mhm, laakiin hadday isqabtaan mhm, oo maxaan ku radaaye naar meel qabow ma lahaa la dhahay ilaahay naga korye mhm, ee, anigu waxaa ila roon odaygan maadaama uu oday yahay waayo arag yahay wax badan usoo joogay mhm.
waxay ila tahay inuu isdhihi doono wax un ka tag maadaama maarata hadda aad waktigaadii uu cariiri uu yahay Mhm, laakiin midkan kale waa maxaan ku radaaye waa mas ninkan ani waxaan ku nacay waa nin dilaa ah waa tahay ee, taas maxaa qiijin kara anaga wuxuu dilana weli maan arka cabdinaasiro xaqiijinayo bakado anaa xaqiijinayo Maxaad- ama- nimankan hadda ulmaudiinka laaya daama cabdinaasir maxaa qiijin karna anaga isagaa aasaasay waa waa micnaha eedan culus waay laakiinse een, cabdinaasir mada karo ayaanu ka hadlaynaa maxaa ay u soo kordhinaysaa garabka azimiyo ama raila odinga
Ee, mada karo horta waqtiganay kusoo jirtay siyaasadda Een, waana maaragtay qof ee, maxaan ku radaaye ee, saameyn leh markaad eegto sida maaragtay ay wax u socdaan hadba garabka ay la jirto waxaa moodaa in uu guulaysto waad ogeed maaragtay doorashadii hadda kahor lagu murmay ee kibaki iyo ee, raila ayada waxay la jirtay kibaki markii dambena maaragtay isagaa guulaystay waa tii la dhisay markii dambe dawlad maaragtay nusmukaati la dhaho marka maada karwa waa qof maaragtay eh, siyaasadda aad u taqaano oo galaangal badan leh taageeryaal badanna haysato marka raila wax un un bay usoo kordhina ama garabka ay ku biirta wax un bay usoo kordhina maadaama maaragtay qof eh, khibrad leh Mhm.
Mhm, aad u mahadsan tahay cabdinaasir shukran cabdinaasir aad u mahadsan yahay musacbo Een, eedamaha uu qaar u jeedinayo Een, anaga waxba kama ogin Een, star f m na mas-uul kama aha dabcan waa arrimo culus Mhm. aad arrimahaasi u oo mahadsan kale.
yahay saaxiibkaasi sida quruxda badan fikirkiisa aragtidiisa oo uga dhiibtay xidaa- ee, dabcan ee, idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan bal dhegeysaa qadka telefoonka ku jiraan fursadda siina star f m halow halow star f m waan ka xumaa qadka oo dhegeystaasi ka baxay bal idaacadda ee, dabcan haddaad ku sugantaa dhanka habasweyne iyo wajeer waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex halkaas sidoo kale mombaasan ay naga- naga dhegeysanayaan dhegeystayaasha inkastoo beryahan hadalkooda aan maqlin dhanka mombaasa ee, ducaale ee, mar fog ay ninkaasi ugu dambeysay muscabo inaa maqasho ma ogi beryahan waa hal eber saddex dhibic shan ma laga yaabaa in muujada ay ka weerartay ee, ducaale bal hadda aan xasuusiyo iyo asxaabta ku sugan dhanka mombaasa waa hal eber saddex dhibic shan tanariba masalani sagaashan toddoba dhibic hal ilaa ay gaarisa sagaashan toddoba dhibic hal nairobi hal eber shan dhibic sagaal ayaa naga dhegeysanaysa saaxiibada sielo waxaan filayaa inay yihiin hal eber laba saddex waa hal eber laba waa Dhibic hal saddex.
eber laba dhibic saddex aan filaya inay tahay Mhm.
madogaashi ilaa iyo balambala dhankaas iyo sielo iyo meertu iyo iyo sidoo kale meeru ayaan filaya inay tahay dhegeystayaal iyo isiolo iyo banaane iyo banaane dabcan inay halkaasi naga dhegeysanayaan ee, muwjadaasi cusub waa hal eber laba dhibic saddex dhegeysa qadka telefoonka xigaha qadka ayaan siinayaa si- bal fikirkiisa aragtidiisa ah asagana aan u dhegeysano barnaamijka saaka ee dooda iyo arrimaha markaas iminkana aad usii kulanayso siyaasadda ay isku hayaan gambarka gaabna ay iskugu fadhiyaan madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa xisbiga azimiola umoja ee raila odinga qadka telefoonkaad ku jirta waan ku salaamaya soo dhowaal magacaaga
waan kaa qaaday kulamid anaga wadaan kuu marinaya waa xasan Shuk- cali oo joogo macalimiin xasan ee, macalimiin baa joogtaa soo dhowo waan ku salaamaya gaarisa county waa salaamaya dhammaantiin waa gaarisa aqoonsi baan ku tirsanay wax kale kuma weydin rabay waxaan ku weydin rabaa ninka la feera ma madaxweyne ku-xigeenka mase waa mase waa ra-iisul wasaare feerta waa wax kaatuun lasoo qaaday wargeyska mid ka mid a wargeysyada dalka Daily- daily nation wuxuu soo qaaday in feerta waxay ku dhacaysaa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga kadib wuxuu fiirinayaa madaxweynuhu fiirinaya waxaa feerta tuurayaa ruto ruto macnaha madaxweyne feerta ruto waa tuuray alaf oo markii la feeray buu markii uu meel wax ka qaban lahaaba ma uusan mowqifkiisa ma uusan muujinin madaxweynuhu fiiriyey miya ahaa ayaa badintaan baan ku weydin rabaa waa tahay muscab sheekadaasi horta eh, xiise fara badan iyo shid- dad- eh, comment fara badan ay ka bixeen dadka En, waxaa markaa halka la leeyahay meelaha uu madaxweyne ku-xigeenka uu ka nugul yahay ayaa markaasi loo sheegayaa en, raila odinga inuu markaasi ka gaado mise uu ku dhufto Eh, waana dabcan markii uu feerta ay ku dhacday raila wuxuu soo fiiriyay madaxweynaha madaxweyne uhuru kenyatta marka wuxuu la la gudboonaatay halka uu ku nugul yahay ilan hadda maanta aniga meeshaan ka nugul dabcan barnaamijka isla galnaa isla soo saarnaa oo daadhinna Sax.
dabcan muscab waan garan meeshuu ka nugul yahay anna waan garan meeshu dabcan uu garan asagana meesha aniga ka nugul yahay dabcan hadda waxaa laga yaaba marka qof kale oo laga yaabo cusub haddii ugu soo biiro eh, barnaamijka laga yaabo duu baxo muscab qof kale uu soo biiro waxaa laga yaaba qofka inuu muscab ku dhaho Meeshaa ka gaad.
meeshaasu meeshaa ka gal meeshaasu barnaamijka wa- laga galaa oo dabcan waa waa sirta ee tactiska ciyaaraha saas oo aad loo isticmaalaa aad iyo aad ciyaaraha Mhm.
K- khaasatan gool kulaadka penalt waxa loo yaqaano goolhayaha aad iyo aad f- waa la garanayaa dhanka uu daciifka yahay qofka kubadda markaasi qaadanaya waa loo sheegaa Aad bal iyo aad.
geestaas kaga aadi ama geesta midig ama geesta badax geesta badax badax waxaa kama qabtee geesta badax kaga tuur Sax.
midigta hadaa kaga tuurto wuu kaa qabanaya oo waa gafaysaa Aad iyo marka waxaa leeyahay Aha.
ruto Aha.
dhankan haddaa ka martid marka waxaa leeyahay Biswa.
bar- marka waxaa leeyahay bar- hadda bartamuu ku hogaamiyaa bartamaha ka gal bartamaha gal kol horena raila wuxuu yiri Mhm.
anigu hadda een, mount kenya ayaa laa mhm.
buurta sida loo fuulo Waan garanaya.
waa la i baray aad iyo aad muhiimna imaaha marka inaan dabcan si loo karo waan garan waan garanaya.
ama waa lii sheegay waana ka degay aad iyo aad Du- tala- si durduris Ehe.
aan uga degay buu leeyahay.
Mhm.
Eh, yuusuf meeshan waxaa leeyahay Aha.
ninka ugu ugu micnaha qofka ugu farxadda badan adduunka Mhm.
wuxuu isleeyahay ninkan waxaan ahay ninka ugu farxadda badan adduunka Mhm.
Eh, wuxuu yani leeyahay happiest man I'm the happiest man Mhm.
sababta wuxuu kuleeyahay mataqaana Mhm.
muddo labaatan sano ka badan 23 years Aha.
wuxuu leeyahay markab ayaan ku dul socday Waa- anigu dhul maba arkinbo waa markab markab waa nin bad ku dhex socdo um saddex iyo labaatan sana bes wuxuu shaqada ka fadhiistay dabcan eh, s- 1990s ayuu ka fadhiistay kun sagaal boqol iyo sagaashankii sagaashan iyo toddobadii si Toddobadii khaas ah ayuu weli ka fadhiistay.
ayuu ka fadhiistay Mhm.
shaqadii uu ka shaqeynay ama uu ka fadhiistay wuxuu dhahay markaan adduunka inaan ku raaxaystaa rabaa Mhm.
marka wuxuu dha wuxuu buugareystay ayaa la dhahay lix safar oo xiriir ah oo markab ku safrayo markabkan wuu ku safrayaa kuwa dalxiiska uu ka degaa kuwa kale wuu ku safrayaa Mhm.
markii uu soo dhammaystay tijaabadii Mhm.
waxa uu dhahay ani nolosha aan u baahnaa Mhm.
waa tan dhul waxa la dhooma warreebani aad iyo aad biyaha ayaan doonayaa
marka nin aad bad u xiiseynayu ahaa oo markabkaas aad u xiiseynaya yuusuf ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii Mhm.
covid nneteen markuu imaaday Mhm.
ayaa waxaa dhacday in bandow iyo waxa laisku soo rogo waa markuu ba- dhulku imaaday markaasuu dhulka imaaday ninkii Aha.
markuu dhulka imaaday ayuu ka sheekayay taariikhdii Aha.
marka wuxuu dhahay aniga Aha.
waxaan ahay ninka ugu farxadda badan adduunka ani qof iga farxad badan maba jirto maba jirto sababtoo ah weligeeba biyaha aan ku dul safrayay halkaasi ina farxadda taala ayuu leeyahay Mm.
marka adiga ka wardoon ay
weligaa doon xitaa ma raacin waan doon hata ma raacin
webiga La- laakiin waan tijaabinaynaa Bal- webiga bridgeka waxaa umaleyn buundada gaaristan arifa unbaa baska uh, kusoo dulmartay Da- da- taas maahan soo goy um laakiin waan isku dayi doonaa inaan malmamaas meelaha aado meelaha markabka laga helo iyo inaan tegtego dabcan farxaddi aa lagu sheegaa aad iyo meeshaas aad mhm. Eh, laakiin barxa- af- waa- waa run oo way jirtaa dad Oo.
badan oo ka sheekeen weli xitaa buug laga qoraa jiraa haye muscabo markabka een, xiisaha faraha badan uu leeyahay weliba mu- markaa wadamo fara badan marayso haa ee, dekedaha kala duwan aad tegayso ee, dad fara badan kala nooc marka- markaa meel ka baxda maanta meel kale dad kalea kasii raacaysaa isdhexgal xoogan int- int- ayaa sameynaysaa marka waxaa leeyahay w- qof waxaa arkaysa maalin ah, murugaysan murugtu kaaga sheekeynaya dhibaato kaaga sheekeynaya ma- beri dambena qof kale haddana la kulmaysa wax yaro sheeka marka waxaa noqonaysa laba qof oo isku bar waa meelaha marka qaar la la dhaho sirdoonka kaga faa'iidaystaan een, maraakiibta iyo meelaha eh, ay aadaan buugba hadda kore ko- aad uga qoray een, waa meelaha keli ah doomaha raaxada ah sirdoonka ay kaga faa'idaystaan Ee, qof sirdoona qofka baxaya markuu micnaha raax markuu farxad dareemo aad iyo aad wuu- wuu hadli moogtahay Ha, qofkii markuu waqtiga uu buugarayso wuxuu leeyahay laba sano oo kale buu garaysanaya labada sana ninkaasi marka isku xiranayaan qofkii ee isla sii raacaan qof kale haddana uu sii raacaan qof kale marka asiga ninka sirdoonka ah xogta ayuu aruurinaya laga yaabo xitaa ninka in loo soo diray si markaasi xogtu kaga aruuriyay ninkaas asaga ujeedadiisa saddex sano ayuu markaasi xiriir ah uu saxiixanaya in badda uu ku jiray oo ninka sirdoonka ah waa meelaha markaasi qaar ay kaga faa'iidaystaan marka maraakiibta ay raacayaan meelaha qaar ay xogta faraha badan ay ka soo aruuriyaan siraha faraha badan ay ka soo aruuriyaan ujeedada iyo waxaa yidhi markaas soo maray xig- xogta weliba dad qaar xitaa ay gaangeystara ah oo laga yaaba in ay asaga hata wuxuu iska dhigaa qofka sirdoonka ah in uu yahay qof gaangeyster ah dalxiis.
oo dabcan oo balaaye iyo waxyaalaha khatar uu ka ganacsado qof kale oo doonaya marka inuu xariirka ama boxku soo geliyo xogtuu ka aruurinaya qof kale marka uu isdaadana wuxuu leeyahay nin- ninkan eh, si- sideed bilood ama sagaal bilood ama toban eh, waxaa la jiray hal sana isoo yaa wada socotaa markabka saarantiine bal xogta uga dhaca asagana marka dambe uu qofka daadanaya marka raaxo fara badan ay ku jirtaa cunooyin kala duwana laga helaa Da- Een, eh, daaqada yaa- haddii aad dabcan, haa.
eegtana dee viewga micnaha dabcan waxyaala fara badan eegmada.
wadaada indhahaada qabanayaan waxaa arkaysaa kalluun eh, weliga aad arkin eh, noocyada kala duwan arkaysaa eh, kalluunka Shimbiro.
shimbira arkaysaa bad- eh, bad- waxaan badelibaaxeedka maalla waxyaala fara badan baa arkaysa waxyaala qaar la sheego laakiin khatar waay khatar waay Yusuf.
mar qaar laga yaabaa inay bahal een, doontaas oo dhan ee, wax ulaqo wixii la sheegi jiray wayaa inay sarada markay ku dhex jirto waxaas adiga.
waxaa kama Eh, mar jirayso hore socdo, barnaamijka usoo Carruurta laab- lagu ciisiyay.
barnaamijka usoo laabanno idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari ayaa wala dhegeysanaysaan barnaamijka dhegeystayaal ee arrimaha siyaasadda saaka diiradda ku saaran jimco weliba arrimaha go-aan kaga diiradda ku saarno bar- een, wax xaaladda iyo siyaasadda guud ee waddanka iminkan waxaa markaasi lagu halisku hayaa siyaasadda raila odinga iyo sidoo kale waxaa food isdarayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto arrintana ama gubaddana waxay markaasi taalaa bartamaha dalka dhegeystayaal waxaana ama goos- gooni kaga taagan madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka stephen closo misioka iyo sidoo kale musale mudavadi oo ayaga markaasi ka kala sugan ama su kala eh, ku kala jira xisbiyada kenya kwanza iyo sidoo kale azimio la umoja halka sidoo kalena eh, aad- tiro aad u tiro badan ay jiraan bartamaha dalka ay leeyahay xaboon oo markaas u qalma in ay xilka markaasi madaxweyne ku-xunime- ku-xogeynimada ay qabtaan iyo weliba taageerada iyo sumcadda iyo weliba ma- maamuuska maqaamka ay ka joogaan bartamaha dalka dhegeystayaal haddii qofka qof kale uu soo qabto muxuu usoo kordhinaya dhegeysta bartamaha dalka qadka telefoonka dhegeystaha maxay tahay sababta madaxweynaha sidoo kalena oo lugta uu hayo madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto qadka telefoonkaad ku jirta waan ku salaamaya oo soo dhowow asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa qarmuud oo ku sugan xeryaha boqortiga soo dhowow walaal qarbuud aad baan kuu salaamay adigu maogta kenya ku dhex nool yihiin oo ayaga laftirkooda madaxweynaha ay daranayaan waana sheegaan sax sax taas waa waa qof waliba ka go-an tahay haa aad iyo aad iyo aad iyo aad annaga horta waxaan aad iyo aad u sabood garaynaynaa ee ra-iisul wasaarihii hore dalka haye sababtoo ah danaha annagaa ku jira sax
marka ee, ninkan waa ninkii la yidhi ee, looria k k d f mingi sana yaa dhahay looriyaasha ee, k d f haddaba laydin gelin maya taas waata dhegeystayaasha ee anshaxa barnaamijka inay fiiriyaan star f m halow halow star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cusmaan sheekh maxamed soo dhowow
si fiican waa dhib abo aad baa u mahadsantiin sida kale caadi waa islama arag aad iyo aad
nin horta waxaa weeye siyaasadda waa iska cajaayib badan mhm
khayrallah se ninkii horreeya wuxuu yidhi annagu dawlad ka soo imaada de noo dhista waa ka qabsanta aha
labadan ninna annagu hadda nin aan tukaysanayn oo aan jecelna ma jiro mhm
waa iska siyaasad mhm
raila in badan buu dadaalay oo dee kulley maqan siyaasadiis waxbuu qabtaa leer wuxuu qabay ma arag mhm laakiin ninkaan madaxweyne ma noqonin waddanka ma xukumin sax
Ee, qaybihiida mana dee ninkaanay isku yarkacsanaayeen oo dee shaqadiisa waxaa weeye waa iska dhaliilahay mhm
kolley waddanka xukunka hadduu qabsada ma aqaani wuxuu samayn doono laakiin waa nin ballanqaad badan waa nin karti badan waa nin orod badan anigu waxaan isleeyahay haddii xukunka u leeyahay wax badan buu qabanaya mhm
Een, soomaalida laakiin ayagu siyaasadooda kama faa'iidaystaano mhm
xillinkii baaka waad ogeyd dadkii kenyaanka hal meel bay u wada leexdeen ayagana waxaa weeye kanu way daba kaceen aad iyo aad sax sax
marka waxaa suurtagal ah inuu nin aad u wanaagsan noqdo mhm
maanidu xataa markii hadda uu tagay jibcadda qurmaha oo maraykanka u tagay waxaan ka dhegaysanayay meelo badan baa laga wareysay mhm
qaxootiga waran baa layidhi qaxootiga wuxuu yidhi ninka noqonaa waa celinaynaa kuma joogana si wanaagsan baa loo dhaqaalaynayaa aad iyo aad laakiin sila ay dhibaatay ku jiraan buu yidhi aha
anigu ninka kartida le hortayda waa jecla aad iyo aad
waxaa dhimanaya waxaa la gelana ilaahay baa u taalla taas anigu hadda cidna uma qabsanayn mhm
sida hadda aad misaalinaysan ood lahayd ninka feer buu ninka ku dhufanaya anigu waxaa leeyahay saas ugu dhacday odayga laakiin ninkaana baasha qaadanaya salaamu calaykum aad baad umahadsan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu fikirkiisa dhegeystayaasi waana een, muxuu ahaa cusmaan sheekh maxamed dhanka xeryaha qaxootida dhadhaab inaga soo wacay dhegeystayaasha kale een, dabcan s- saaka dhegeystayaasha waxaa ka maqan dadkii siyaasadda cuni jiray laakiin mhm.
qodobkan ka hadlana dhegeystayaasha ee weli inay fahansanayn ayaa mudda aad iyo aad mada karwa Mhm, haweeneydan mhm, maxay usoo ruug kordhiyeysaa?
cadaaga Mhm.
ee wax xelalka badan soo qabatay Mhm.
sidoo kale leeyahay waa dhanka musuqa markii la dhaho Mhm.
waa ay ka caddahay yuusuf haweeneydan mogtahay in leeyahay waa midda keliya ama qofka keliya ee inta badan musuq maasuq aan lagu eedeen sababa xitaa ay isku casisho waxaa leeyahay aad iyo aad, waxaa arrimahaas casis. Aha.
corruptionka ka mid ah Mhm.
inay necab tahay corruptionka aad iyo aad waana sababta ay u tiri dadka wanaagsan dhankooda ayaa maraya Mhm, mhm.
waxaan leeyahay tani waxay u sahlaysaa reela udhinga Mhm.
in uu weji kale uu ku yeesho wax badanna ay usoo kordhiso aad iyo aad laakiin eh, dhegeystayaasha waxaa moodaa Mhm.
in qodobka weli aysan fahmin waa tahay bal xigahaasina qadka telefoonka isaguna ku raagay uu ka baxay xigaha kale qadka telefoonka siinayna star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeysaal saaxiibayaal barnaamijka si wada jira usoo saaran yuusuf bakad iyo sidoo kale mustacab ismaaciil haddaba mahamada karo maxay usoo kordhinaysaa sidoo kalena waxay usoo kordhinaysaa xisbiga azimiyo la umoja haddii markaasi garabka ay ku biirto dhegeystayaal waana sidee dhaqdhaqaaqa bartimaha dalka iyo weliba taageerada xoogan uu markaasi ku haysto madaxweyne ku-xigeenka nusqaanna may ku imaan kartaa waa arrimaha markaasi laisweydiinaya dhegeystayaal soo dhawo walaal ku salaamaya in yar waa ismaana consola soo dhawo ismaanow
waa dhowahay anigu ma qabo maamulka maamadaas inay waxba usoo kordhinaysa rayla haye
meeshan waa shacabka kenya ayaa koorahooda iskale ma garan mhm
waxba ma soo kordhinaysa duqdaas waxaa weeye ma aha shacabka cidna dadku waa dad aqoon badan oo aada u akhristay waa og yihiin siyaasadda meeshay u socoto maamadan cidna ma afduulaysaa ciday gacnaha qaadanaysa ma jirto mhm ayadoo baxil raadsanaysa aha
marka anu ma qaba inay waxba usoo kordhinaysa aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadkaan siinaya qadku ka baxay dhegeystayaas inuu ku raagay ee kuwa kalan siinaya saaxiibayaal weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan muscabo bal dhegeystaha qadka telefoonka dhankaada ku jira haddaan siino bal asagana fikirkiisa aragtidiisa si uga qayb qaato bal haddii kuwa markaasi gadaal imka nooga soo biireen aan qodobka dooda xasuusiya dhegeystaan maxay usoo kordhinaysaa gabadha maada karowa xisbiga azimiyo laumoja iyo raila odinga maxayna markaasi nusqaam usoo kordhin kartaa ama ee sidoo kale kala- kala diri kartaa bartamaha dalka ee taageerada iminka lagu tilmaamayo inuu ku leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka wili muruto
star f m halow
halo star f m soo dhow walaal
waa socod joogta magaalada mandheera haya sucaad barnaamijka u gudagal
haddaan fikirkeyga ka dhiibto haa
soomaali horta waxay ku mahmaadaan nin kaa weyn baa ku dhaqi karo waa garta raa'ila waa nin caaqil ahoo degan haye
hadduu gaal yahay hataa diinta uu haysta ayuu isticmaalayaa waa nin uu garanaya xishmada iyo wanaag waa garta
huutu waa nin fudud oo iswaalwaal badan oo isqaadqaada wey waa garta laakiin fudeedka iyo deganaanshuhu dowlad ma dhaqaysaa
haa way dhaqaysaa qofka hadduu maskax leeyahay oo caaqil yahay wax wuu dhaqayaa laakiin hadduu fudud yahay wax ma dhaqaayo waa garta deganaanta waa loo dhashaa fudeedkana waa loo dhashaa huutu waa nin iswaalwaalayo oo kaale oo gadaal tagaara goobdumis waa hadda un lacagtaan helo ninkaana waa nin oo xilal badan uu soo qabtay macnaha kenyana uu yaqaano waa horta haye
maada korowana waa naag cadaalad oo aan xaqdarada aan ogolaan iyadoo ujeedasha oo iyadoo jagada ay hayso ay ka degtay waa markay ay sharci darada ay aragtay waa garta oo sida wanaagsan wax lagu wadi waa markay aragtay way ka degtay jagada haye horta saas baa loo kala fiican yahay waa garta anigoo tayda hadday ahaan lahayd kun jeer iyo kow jeer baraa ilaa ayaan raacsana waa garta mada karwa marka maxay ka taraysaa
maada karoa wax weyn bay ka taraysaa haddayba cadaalad tahay cadaaladeeda ayay wax ku helaysaa horta waa garta
lacagteeda markii la xisaabiyey dadka kale bilyaneer bay ahaayeen xoolihii la dhacay laakiin iyada markii lacagteeda la xisaabiyey markii madaxweynenimada ay gelaysay oo xoolaheeda waa qofkii keliya oo meel la soo istaagtay toban milyan sideed milyan waxay tahay mago kenya Mhm.
dadkana waxay ku xisaabtamayaan oo dhaceen bilyaneyaal ayaa lagu xisaabtamaya waa garta taas bay horta daacadtaa kuu sheegaysa raa ilaa xoolihiisa ayaandhada markii oo la fiiriyey lacagta uu haayo lacagta uu hu- huutu haayo toban jibaar buu ka hoosayey haye isagoo jagooyin badan weliba uu soo qabtay ninkaana laba jeer buu noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen oo lacagta oo badana wuxuu ka helaa isaga galeyda uu dhucuu ka keenay hor waa garta waxaa inuu dhacay ma xaqiijin karno waa la xaqiijin kara jaraa'idkaa lagu soo qoray adduun weynaha dhan kenyaankooda oo ayagiiba abaaba haystaanba haye taas baaba ku daliila inuu dhacay taas baaba kuu sheegay Waa garta- oo uhuru hataa daraad ka hadlay waa garta waad arkaysa marka dulucda sheekada waxaa leedahay eh, raila odinga ayaa- ayaa wanaagsan aniga hadii wax loo haweeneydana dhiibanaa dhiila aniga hadii wax loo dhiibanaa nin reer dhaqaa reerna dhaqi karna waxna oga ninkii oo reer dhaqi karaa wax dhaqi karaa ninkaas weyn baan u dhiiban lahaa oo cimriga lah oo siyaasigaa baan wax u dhiiban lahaa anigoo tayda hadday aad baa mahadsan tahay haddana waxaan lay allah siiya ayaan lay hagaag aad baa mahadsan tahay waxaa sheekadu hadda maraysaa nin kaa weyn ayaa ku dhaqi karo nin kaa weyn ayaa ku dhaqi karo dee dalkana raila odinga ayaa oday ahoo dad badan ayuu dhali karaae awowna u noqon karaae isaga ayaa markaasi madaxweyne ku habboon ay leedahay way ku mahadsan tahay dhegeystayaasha ugu dambe ayaan siinayaa ee, ka hor balse yuusuf wuxuu ii sheegayaa warka ka hor inuu doonayaa in ninkaasi iyo uu soo qabto een, qadar adeega eh, qaybta ka ah barnaamijka inta aanu warka u gudagelin haye yuusuf
tahay musax baad umaasan tahay saaxiib aan soo qabtay mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka dhegeysan waana shirkadda isgaarsiinta ee airtel ay iminka war farxad leh u haysaa saaxiibayaal war farxad leh airtel ay ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel haatan wuxuu sii xoojisay adeegyada foji oo aad ka helaysa ismaamullada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali karo hadaad markaasi muuqaalka daawanaysa qaybta youtube-ka maaha mid markaasi kaagaba makaa istaagay hadaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhawaayo waayo maba ah mid cunaysa dhegeyso maanta ku bir qadka telefoonka casriga ah ee airtel tagland oo kugu dhaway airtel sonon qabsan lafta airtel ee four g isna waxaa markaas lagaa doonaya in la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada airtel internetka airtel ee four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaala fara badan oo in badan kaa maqnaa ham- hamuun fara badan aa ka maqnay sidoo kale waa ka baran karta waxyaalaha markaasi adiga aad jeceshahay inaad ka barato sida wax wax kariska ama cunada markaasi qaybta quruxda badan loo kariyo weliba cun- cunto fiican dhadhan leh cunto markaas carafteeda qofku ka dhargaray xitaa iyadoo markaas aysan soo gaarin dhegeyste waxaa sidoo kale ka baran kartaa isqurxinta cilaansaarka arrimo fara badan oo markaasi iminkana adiga ay meelo fara badan ama socod fara badan aad u geli jirtay gurigaada adigoo joogto kaliya ayaa markaas kaga faaideysan kartaa dhegeystayaal waxaana kuusii dheer caruur haddaad leedahay ama caruur aad qabto caruurtaada inaad ka- wax aad kaga bari karto dhegeystayaal qaybta youtube-ka casharada layliga iskuulada eh, looga soo dugsiga mada- madaariista inay aad sidoo kale casharadaasi ka baran karaan dhegeysta soo waco noo sheeg waxaad kaga faaideysan kartaa adeegaya telefoji waxaa fursad u heli karaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag sida markaas uu yahay adeegaada foji dhegeysta koormaad si wanaagsan aad uga faaideysanaysa adeega foji waa markaad leedahay telefoon casriya maanta usoo iibso telefoonka smartphoneka hel qadka telefoonka wanaagsan duniyana casriyooday adigana qayb ka noqo oo dhegeystayaal dib ha iskugu dhigin oo adigana markaasi hanaanka dunida markaasi la qaad dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee safaricom iyadana waxay markaasi ku leedahay dhegeysta fadlan xaqiiji macluumaadkaada diiwaangelinta ee telefoonka ee u dambeysa bisha koowaad waa dabcan bisha shan waa bisha soo socota shan iyo tobankeeda maamulka isgaarsiinta dalka c a ayaa dhammaan macmiisha doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba nambarkiisa iyo macluumaad- macluumaadkiisa is leeyihiin sidaas awgeed waa dembi markaas inaad soo xaqiijin macluumaadkaada diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeysti waa wa- waa amar markaasi kasoo baxay dowladda waxaana markaasi laga doonaya inaad si habsami leh uga hogaansato si aad ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom laakiin waxaa u dambeysa bisha soo socota shan iyo tobankeeda akhirkeeda dhegeystayaal maanta waa orod booqo dukaanka safaricom muhiim ah, muhiimadda markaasi loo xaqiijinaya ah mararka qaar ah, oo laga yaaba in qof markaasi dembi galo ama dembiilo ah isagoo adeegsanaya macluumaadkaada in dhibaato markaas uu ku horsado masaado adiga shay adiga aan lahayn in aad markaasi luqunta uu ku geliyo waxaa lagaa doonayaa inaad markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yeerayo inay ka diiwaangeliyaan ama kaa diiwaangashadaan telefoonkaaga iska ilaali oo iska hoobi oo maxaa ku dhada saaxib aniga keliya laygu talagela leenka laftan oo qof kale markaasi ma is- ma siin karo dhegeysta keliya iibso telefoonka cusub ama telefoonkaada iska ilaali telefoonada la wareejiyo telefoonada markaas meelaha laga soo qaado laga yaaba inay ku horsadi karto dembi ama xabsi oo telefoon lasoo xado laga yaaba mid faadmo laga soo xaday in adiga lagu keeno hadhowna faadmo markay raadisana dembi markaasi luqunta ay ku geliso ilaa iyo toban sano xabsi daa-in lagaaga dhiga saaxib fadlan xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaga oo mar weliba markaasi gaara tugaanka safaricom oo kugu dhow si ay noloshada ee si wacan ay kugu socoto horumarra aad ka gaarto dhegeystayaal Ka dex- ka taxadar oo feejignaanta markaasi muuji dhegeysta sacab iyo yuusuf bakad gabagabadii ay soo gaareen intaan dhegeystayaal aan markaasi soo qabanin mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo sidoo kale airtel laakiin qodobka dooda dhegeystayaasha aan ka dabageeyo kuwa iminka raadiyaha furteen oo doonaa barnaamijka markaasi inay aragtidooda fikirkooda markaasi ka dhiibtaan dhegeystayaal haddaba iyadoo maada karwa ay ku birtay azimiyo la umoja koofiyadana markaasi isku kala wareejiyeen tiinaag waxaa madaxa loo geliyey raila odinga halka dabcan naag waxaa loola jeeda xisbiga dhegeystayaal gabadhaas ay wadatee halka azimiyo la umoja gabadhana markaas ayadana madaxa loo geliyey maada karwa koofiyadihii ayay markaas isla wada- wadaarsadeen dhegeystayaal waxaana markaasi sheegeen inay wada shaqayn karaan haddaba gabadhaasi maxay soo kordhinaysaa waa sidee markaasi kala qeyd dabcan culayska ka jira bartamaha dalka ma wax bay soo goon kartaa usoo goon kartaa oo markaas dabcan waxaa loola jeedaa wax ma usoo goon kartaa ama si fiican wax ma u cantuugi karaa hadday usoo goyso mise wax markaasi dhan- dhan- dhanaanka mamacaankii faraha badnaa ee markaasi ka reebi doontaa dhegeys waa arrimaha markaasi la isweydiinaya miiska dhegeysan wada saaran halka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka horaan warbixin markaas la soo saaray la sheegay in halkaasi ku taageer ku taageeri badan yahay bartamaha dalka waa sidee sidee noqon kartaa saadaasha hawada dabcan waa saadaasha barta bartamaha dalka iyo weliba colons adma raila odinga iyo gabadhaasi naag ee azimiyo la umoja hal mar ay imika wada noqdeen dhegeystayaal inkastoo ogsanow madaxweyne ku-xigeenka oo markaas iminka uu dabran yahay ama sidoo kale lugaha uu ka xiran yahay uu sidoo kale aada ugu socon karin ilaa doorashada guud markaas laga gaaraya dhegeystayaal maxay noqon kartaa saadaasha iyo siyaasadda iyo weliba suurta dhanka markaasi qof kale ay ka jirto madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa xisbiga azimiola umoja raila odinga gabadhaas iminkan dood iyo hadal hayn fara badan ayay dhalisay qadka telefoonka iyo mascab ismaaciil
star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
aan ku salaa subax wanaagsan waa salaad abdiraxmaan oo kaasoo wacay gaar baraqalamid ah salaad soo dhow
Ha- haddaan u gudagala aha
waxa waaye maadaamka ruma hadday maaragtay ku biirto xisbiga hadda waxaa waye zile umoja way ku biirta kol hore dabcan
ah, waxaa umalaynaya inay wax weyn usoo kordhin karto Mhm.
marka ta waa qof taageero fiican haysato waa isaan filaya waa ta kalonsa waa way kaga badisa xagga ta- taageerada isaan filaya Mhm. Wa- se u aragtaa laakiin hadalka ah inay leedahay waxaan ku biirayaa garabka dadka wanaagsan ay ku badan yihiin oo ay ula jeedo azimiyo halka garabka rutoona ay ku eedeynayso in dadka wanaagsan ay ku yar yihiin halkaasi
annaga horta kulli waxa waye qofkii fiican hebela fiican horta ma dhihi karno ha
waxaad xoog hawaalan u nahayna ma jirto hadda annaga kulley nin walba marka laakiin kulley waxa waye xagga musuq maasuq waxa waye kulley waan lagu eedeedayaa dhinacan kale haye
marka dee odagaan raylan ah waxa waaye sida badanba waxa waaye masuq maasuqaan kasoo horjeedaa iyo mataqaanaa nadiif baan ahay iyo waxaas buu dhahaa ma garani waa garta
marka kulley saasa kulley saasay ku yara taageersantaa umalayna qoftaas iyadana taageero fara badan bay wadataa oo hadda xagga haweenka marka loo fiiriyo ama xagga maamullo horey soo qabatay maaragtay ee, markay aragtay waxyaabo qaar hataa maaragtay ay iska casishay shigadeeda ay haysatay iyadoo wasiira Mhm.
marka waxaa laga filayaa maarata taa iyada naftinkeedaba hataa inay haddii maanta ay u istaagi lahayd ee, madaxweynenimo waxaa laga yaabaa inay taageero xoog la heli lahayd sax
marka waxa waye waxba inay kusoo kordhin doontaa umalaynaa Mhm.
marka dhinaca madaxweyne ku-xigeenka maogtahay waxa waye xodashidiisa hoose ayaa aad u yar marka inuu meelaha maaragtay dadkii oo siyaasiyiintii weynaa iyo waxyaabahaas sida badan waxa waye waa waxaad moodaa inay xoogaa dhinacan kale ay u wada u- u aruurayaan baad yar moodaa aad iyo aad
marka inay wax weyn kusoo kordhin doontaa laga yaaba aad baa mahadsan saaxiib kusalaam sila mid ah dhestaasi u mahadsan yahay Eh, qaabka nagsana barnaamijka uu qayb oga soo noqday waxau leeyahay wax weyn ay ka tari doontaa wax weyn ay usoo kordhin doontaa waana markaasi uu ku diirsan doonaa raila odinga ayuu leeyahay dhegeystayaasha ugu dadamba ayaan doonaynaa inaan fursadda siino mar kale baleystaha kale ee qadka ku jira wicitaanka tooska ah haddii aan fursadda u siino barnaamijka star f m hallow ka xumahay qadka ayaa ka go-ay dhegeystahaasi isna mar kale dib usoo beegsayaan leeyahay dhegeystayaasha ugu dambeeyaan siinaynaa mar kale ee wicitaanada tooska ah ku jira si iyaguna qeyb oga soo noqdaan barnaamijka xigahaasi star f m hallow soo dhow halkeed joogtaa aa ka xumahay waa imaan doontaa low star f m halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
nin walba fikirkiisa hadli kowdhe magacaaga marka hore noogu bilow ruto waa maanta yaa wataa Maga- Raila iyo uhuru waxay yihiin malaho magacaaga noogu bilow dahab maxamed gabooy intee joogtaa
tuweere meel ilahan joogaa eh tuweere halkee ka tirsan tahay tuweere walaa tuweeraan joogaa tuweere meel ilahan halkee ka oo la tirsan dheeraa lagdheera miya aa
waa gartaye waan ku salaamay si lamid ah ee, Tuweer, dhegeystayaasha waa ka xumay hello star fm
Hello.
soo dhow hello ka gudub dhegeystahaasi isna waxaa moodaa inuu mashquulsan yahay uma suurtagelayso inuu qayb kasoo noqdo barnaamijka dhegeystayaal kaloo aad u tiro badan ayaa wicitaanada ku jira mar kale haddii aan siino star fm hello wacalaykum asalaam waraxma soo dhow xaliima
Alhamdulillah.
barnaamijka gudagal
wallaahi ani horta hadal ma sii badinayo waxaan leeyahay rayla soo dhawo waan leeyahay ani xaggeyga haye
Mhm, maxaa yeelay masaakiinta oo inta ka hor la dilay hataa ilmeed waa saaciiday qolga u dhasee Mhm.
wallaahi waxaan leeyahay horta nasiibkiisa ha soo dhawo wax badanna waa istaagee istariibkan soo dhawo waan leenahay aniga aad waan wadsan tahay soo dhawo soo dhawo waa yuusuf sheekada ma maqlaysaa dhegeystayaasha kale aan siino ee, fursadda ee, wicitaanada ku jira dhegeystayaasha ummadda dambe dabcan ayaan doonayna aan siinago goodi aan kusii saqeynaa dhegeystaha xiga star f m hallow maxamed maxamed xaliim salafee dha soo dhawo soo dhawo soo dhawo madaxweyney leedahay ma fahmaysaa hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
magaca miya waa abaha nabadde ha aabaha nabadda waa muscab
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilahay baa mahadiisa iska leh mhm
ninka abwaanka wuxuu yidhi ha
xashka wuxuuna maangeygay qabtay xashka musaar bay lahay mhm
war siyaasadan adagoo kenya
ha
aad bay u rogmaysaa hadda maada korba waxay soo kordhinaysaa waa guryaha usoo kordhinaysaa oo madax xanuunka ahayn male maxaa dhacay maxaa yeele ninkii beta kadhid hadeertaa maaragtay oo uhuru u wada u lahaa madaxweyne fena oo digta rayla baa isana qalqalka gelinaysaa haye
waa siyaasada isaan u fahmay aniga mhm
maxaa yeele dadka waa jira doon mhm
asimiyo iyo ruto oo u r b a
Ha.
nin kasta oo wuxuu doon nin kasta horta wuxuu doonayaa hadduu xilsi ku dheero in meel faraala siiyo ha
oo xilkana uu ka noqdo maaragtay jaamada iyade sax
marka an- gobolka bartamaana way ka soo jeedaa maada karuwa soo maha mhm
hadda rayla culays lay ku koriso faa'iidahan inay ukeen uma qabin haye
asagoo la daalaadhacay oo lahaa sikee madaxweyne aad ka dhigan doontaa kee maarta soo bixin doontaa tobanso baa madaxa taagayaa inta bita kadib baa madax taagayaa inta maada karuwaa kusoo darsantay inta intaasoo ruux baa u hanqaltaagaysaa kursiga mada- madaxweynenimada mhm
marka ani waxaan u arkayaa waxaa maaragtay in maaragtay ay nin walba jagadoon uu si yahay oo uu doonayo maaragtay in meel sare oo loo dhiibo mhm
midda kale wax ay faa'iido usoo kordhinaysana ani ma arkay waan gartay midda kalena hadda ruuto gobolka bartamaan waxa ay ooga qaada ani maba arkayib waxa ay ooga qaada ma- oo gooyna oo maaragtay ay dhehayso maanta kaabinka yaa ka carqabanaysa maaragtay oo lug baad oo gooynaysa ani ma arkin haye
marka waxaan waxaa weeye idiid aan gujid oo gacmadaansina meesha yaallaa mhm
maxaa yeele azimiyo lamoja hadda da- da- dadku waxay leeyihiin oo maanta rayla baa qaadi oo saadaal macnaha ayay oo iyay dhalabteed bay isku sayaan waan gartay
lamana gaarin waktigeedii haye
marka ani waxaan u leeyahay waa un maaragtay salaadii markuu dhulka caaran uu dhaco waxaa jira wax yaxni la yidhaahdo mhm
markaad dhaxdaadana biyuu biyuu noqonaya markay qorax soo yar dhalaashana oo qoraxda ay yar kulaatana ma arkaysid meel uu aadama ka sii sax
taasna ani waxaan u arkaa dhalabteed inay tahay dheel ayaa u arataa
haa meel baan u arkayaa aad baan mahadsan tahay
waa mahadsantii midigana abaha Ilaahay ka dhigo.
sila mid ah abaha nabadda gaarisa wuu mahadsan yahay madakar wax soo kordhin mayso ayuu leeyahay bartamahay walaa wax kusoo kordhinaynin walaa rayla wax usoo goynaynin madax xanuun ayay markaasi la imaan doontaa dawo iyo weliba kaniino ha diyaarsadan ayuu leeyahay zamiyo iyo rayla odinga dhegeystayaasha kale ansiyo abicitaanada ku jira mar kale dabcan hadduu noqonayo dhegeystiyo ugu dambe ayaan siinayaa star f m hallow star f m hallow
halo faama gaarto soo dhow faaduma
waan dhehe mhm
abaaraada kankiijire ha
daawo aaday waayeen ku idaacadda iska soomaaliya ee hal iida daawada magaceed daawade
daawada lugaha ala shigsheeg ala xayisi yuusuf daawo lagu baa jirta la waa sheeg tahay magacaaga ii sheeg magacaaga ii sheeg faamo faamo lambarka lambarka meel meel lambarka meel ku qoro
numbarka meel ku- lambar baan kuu yeerine
hee meel ugu qoro duqa
haye ii ii sugade ku raadi faaduma aayarko aayarko
haye
waa tahay eh, lambarkii waa kana
hagaag
zero seven
haye zero six
mhm thirty four
mhm fifty nine
iftimayna five nine ha five nine ma qorte ha three three qor
tiri saddex saddex
ha sax taama zero seven zero six ma qorte
ha soo yeer lambarkaa qorte
zero seven aha
zero six aha
thirty four aha
fifty nine aha
thirty three usoo gaduuqa
haye waan usoo galanaa wuu kaalina idaacadda ii wuxuu
faado maxaa wadeen ee faanata waxay ku bilowdee sheekada waxay ku bilowdee daawada laga sheega la sheeg sheegayo waa fiji plus ya fijin plus fijin plus fijin plus lugaha ay u ron tahay lugaha iyo bararka iyo howlahaas ay u roon tahay laakiin waqtigeeda u dhamaado oo dhankeena naga dhamaado waqtigeeda laakiin gaarsi waa laga helayaa laakiin waa laga helaya meelaha gaarisa laga helaya Mm, madeira sidoo kale fila in laga helaya laakiin qofka hadduu dalbado mm, waa loo keenayaa waa loo keeni hagaag muscabo gabagabadan soo gaaray gabadhaasi ma
waa kaa qosashiisa soo maa
waa tahay aad ay umahadsan tahay Eh, bal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah Eh, shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ay waxay markaasi ku leedahay fadlan xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka c a dhammaan macaamiisha ka doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba nambarkiisa iyo waliba mac- mac- waa dabcan macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaas awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeyso waa markaa soo baxay dowladda waxaana markaasi lagaa doonaya inaad si habsami leh ugu hogaansanto si aad markaasi ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiimadda loo xaqiijinayo ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qof waliba oo markaasi dembi galo isagoo adeegsanaya macluumaadka waxaa markaasi lagaa doonaya inaad si markaa uga ka- ka dhig- ka digtoonaato kuwa kugu yeerayo inaad diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi dhegeysta keliya ha iibso telefoonka dukaamada safaricom waa keliya waa wakiilada safaricom balse marnaba ha ka iibsan dadka wareejiya lafta safaricom waayo waaba dembi inaad markaas wareejiso aad kuwaasoo laga yaabo in aad dhibaato adiga markaas ay kaala aad dabcan ay kula soo daristo laga yaabo telefon la wareejinayo oo raqiis inaad ku raacdo qofkii laga soo xadana markii dambena uu kusoo dacweeyo ama markii dambe lagu soo raadiyo kadibna telefonkii adiba maxkamadda aad isla- isla wadaag tagtaan xabsi markaas lagu sii taxabo waxaas dhib maxaa kugu daali maantaba arrimahaasi ka fogow ka taxadar feejignaan fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaaga oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow si aad telefoonkaaga markaas aan lagaaga xiran dhegeyste intaanaad markaasi aan soo xiray barna- barnaamijka dhegeystayaal gabagabadiisa haddaba shirkadda isgaarsiinta airtel waxay markaasi war farxad leh u haysaa dhammaan kuwa markaasi adeega xawliga dheer ee isticmaalay ee foji airtel haatan waxay sii xoojisay adeegyada foji oo aad ka helayso ismamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeysta waa mid fudud oo si wanaagsan qof waliba u isticmaali karo adaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qeybaha kala duwan ee youtube-ka facebook instagram-ka telegram-ka ma mid markaasi kaago mise kaa istaagayo dad wax markaasi soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ah mid markaasi culays ah dhegeysta maantaba ku bir qadka telefoonka casriga airtel tigland oo kugu dhawa airtel sona qabsa lafta airtel 4g hasna waxaa markaasi lagaa doonaya in aad si, la- si marka la mid ah kaarka aqoonsiga aad halkaasi ula tagto oo markaasi dhibaatada ah, dabcan waxa adiga dhibaatadii aa qabtay meesha aad kaga baxdo kaga gudub- kaga gud- kaga gudubto kagana kagana farxala- kagana farxalato ayaa markaasi lagaa doonaya in airtel lafteeda soo qaato internetka airtelka qadka telefoonka 4g waxyaala fara badan oo markaasi kaa caawinaya kaana dhisa dhegeystayaal iyo sidoo kale waxyaala markaas in badan aad hamuun u qabtay inaad ka barato qaybta youtube-ka ayaa sidoo kale ka heli kartaa dhegeystayaal dhegeysta kormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysana qadka airtel ee 4g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo qabso soo- soo iibso telefoon smartphone oo keena qadka telefoonka airtel si markaasi howlahada si wanaagsan ay kugu sii socdaan kagana gungaarto dhegeystayaal maasanidiin idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysan halkaas ee barnaamijka hogaanka dhegeysan kusoo afmeeraya barnaamijka su yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil si wada jira usoo saareen adina waad ku mahadsantahay sida qurux- qurux- quruxda badan fikirkaada aragtidada aad markaas uga dhibatay barnaamijka saakira diradda ku saareen ee kaga hadlaynay maada karo maxay markaasi kusoo kordhinaysaa zimila omoja iyo weliba bartamaha dalka oo imika madaxweyne ku-xigeenka lugaha markaasi looga xiraya ama looga dabray oo markaasi ka dambeey madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo weliba waxyaalaha markaasi imikan kala go-a xoogan ee kasoo gaari karto bartamaha dalka dhegeystayaal waa halka markaas uu ku xisaabtamay madaxweyne ku-xigeenka laakiin imikan halkaasi waxaa weerar markaasi ku haya kalons waa dabcan waa madaxa uu xisbiga oo zimila omoja raila omolo odinga arrimahaas ayaan saaka diirada ku saarayna kaga hadlaynay barnaamijka halkaas ayaan kaga gudbayna dhegeystayaal waxaynu balana isniinta soo socota hadduu ee bahraale ka noqdo inta ka hor waxaan iga tegay sidaas iyo nabadgelyo jimco wanaagsan waxaan iga tegay sidaas iyo nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan waxaynu balan ah jimcada kheyr badan biidnillahi tacaala